ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti waxaan wanaagsan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada hoos u xiliba halkan si toos aad uga dhegeysta marka laga reebo sabtida iyo xadda waxaa soo dhegeystaen laanta afka soomaaliga b b c da v o da tafsiirka qur-aanka kariimka dhegeystayaal aalaba waxaa halkan xubinta wargeysada weliba qeybaha dambe dhegeystayaasha inila socsi anigu ah yuusuf bakat dhammaantiin subax wanaagsan elodhiyo suban eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waxaan filayaa si wacan oo qurux badan inaad kusoo wada kakacdeen iskaga warqabtaan jaarka deriska dhammaan dhegeystayaal isku socodka gaadiidka waxbarashada dan iminkan aad soo qabta wargeyska saaku hore iminkan waxaa dabcan wargeyska saaka uu qorayaa madax xanuun hor leh jahwareer hor leh ayaa markaasi haddana dadka dabcan dabcan waa dabka dadka markaasi aadka uga agdhawaa raila odinga oo markaasi filinayna ama filanayeen in ay ka dhexli doonaan siyaasadda ayaa hadda markaasi dib usoo rogaal celiyay raila odinga wuxuu leeyahay weli kama quusan siyaasadda oo markayga shanaad laakiin marar kale ayaa ii dhiman doorashooyinka soo socda sida wargeeska saaka halkan boggiisa toddobaad uu ku qorayay saaka azmiyo lowmoja one kenyan coalition ayaa markaasi kaga hadlay arrimaha doorashadii waddanka ka dhacday iyadoo isbuuca soo socday ay markaasi kaga hadli doonaan fresh dilema arrimaha markaasi aan jawaabahooda la heli karin dhegeystaal la doonayo in iminkan kusoo dhici doonto azmiyo lowmoja raila odinga markaasi u ekaa qof dabcan aad shakhsiyaadka azimiyo u dhowaa inuu markaasi siyaasad ahaan ka bixi doono laakiin taasi iminkan hadda uma dheceyso waxaana markaasi lagu xaqiijinaya laguna qorsheynaya doorashada soo socota plaanka ama istraatiijiga la dejinayo labada kun toddoba iyo labaatanka sida wargeeska saaka halkan boggiisa toddobaad uu ku qorayo laakiin tani waxay markaasi uu leeyahay wargeeska inay rajo fara badan ay gelinaysa raila mar weliba doorashooyinka laakiin xanuuno kalena ku hayso asxaabta markaas isaga ka idhow ee markaasi aadka rajada weyn oga qabo siyaasadda waddanka sida stephen crose mishoka waxay tani markaasi xaqiijinaysaa dhegeystan shaqsi dabcan madaxa mucaaradka ama chief opposition dhegeystayaal waxaa loola jeedaa raila odinga ayaa hadda markaasi qeexiya sidoo kale sheegi doonaa in markaasi wakhtiga diyaarka uu yahay sheegi doona ama uusan u hayn doorashada in uu sheegi doono wakhtiga isaga ay ka go-do ama wakhtiga markaasi isaga siyaasad ahaan ay ka dhammaato wuxuu leeyahay weli dimuqraadiyadda waddanka kama taagno ilaa markaasi waddanka uu xalkiisa ama lugihiisa si fiican ugu istaago heer dimuqraadiya la helo ayuu leeyahay kama qowsanin oo weli waan taaganahay isod redy wuxuu leeyahay wargeeska muuli dabcan diyaar uma aha inuu markaasi siyaasadda ka fariisto ma aha tani guuldaradiisa siyaasadeed ama oo dabcan guuldaradiisa siyaasadeed kama tarjumayso in markaasi xilal uusan qaban karin balse inay tahay arrin keliya ah markaas isaga ka go-an tahay mase uu raadinayo qaab dimuqraadiyadeed ee waddanka markaasi dabcan kusii socon doonto iyadoo sagaalka bishan bishaas beri bilaabanaysa november sagaalkeeda ee u gelayso waa sagaashan maalmood uu madaxweynaha dalka william samoy ruto hogaanka imikan hayo ayaa haddana azimiyo lowmoja waxay markaas iminkan oo ka kooban lix iyo labaatan azimiyo affiliated ama xisbiyada markaasi dhammaandhammaan isku wada keenay waxay markaas iminkan sheegi doonaan tilaabada xigta ee markaasi hogaankooda ay kusi adkeyn doonaan kuna si ballaarin doonaan ilaa doorashada markaasi soo socota laga gaaraya dhegeystayaal waxaana marka hadda qaab la dejinaya istraatiijiga ah ee hadda mar bilaaban doonto isbuuca soo socda ilaa markaasi laga gaaraya doorashada kale sida markaas hadda ay qorsheynayaan ay markaas daadejinayaan dhegeystayaal iyadoo raylana markaasi si dab adag carabka ugu adkeeyey in markaasi keliya uusan ka quusinayn doorashada ama sidoo kale xilka markaasi uu u tartamayo aysan keliya ahayn inay ku xirneen dabcan tirada uu u tartamayo ama wakhtiga ama tirooyinka uu u tartamay keli ma aha laakiin wuxuu leeyahay mar ay markaasi guusha imaan doontaa sida halkan saaka wargeeska uu qorayay raynana waxaa leeyahay asid ayuu ku noqday oo markaasi laiska ilaalinayo dhegeysta waa karuwa iyo closmisioka ayaa hadda markaasi siyaasad ahaan xaqiijinayaan eegayaan observers ayaa leeyahay qorshaha markaasi iminkan the mental ayaa leeyahay markaasi maskaxda ku degi karto lagu xasinin karo kana socota dhinaca hogaamiyaha o d m dhegeystayaal sida wargeeska saaka halkan boggiisa toddobaad uu ku qorayo barnaamijkana saaka oga hadli doonaa wargeeska saaka halkan boggiisa toddoba waa afar iyo labaatanaad wuxuu halkan raalli hadal wargeysa bogiisa labaad aan ka bilaabay wuxuu halkan saaka faahfaahin kaga qoraya qaliin labaad ayaa lagu sameeyey ayaa leeyahay wariyihii markaas ciidamada booliiska dalkan ay dileen wariyihii markaas waddanka bakistan u dhashay shariif waxaa leeyahay dabcan baaritaan kale laga ogaaday waxaana markaasi la arkay xabad markaasi xabad ka dhex jiifto waxaana markaasi hadda baaritaanada ay sameynayaan in markaasi olajeedaal iyo weliba in markaas lagu kalsoomay mise lagu qaldamay waryahaasi sida wargeyska halkan saaka uu faahfaahin kaga qorayo iyadoo hadda markaas weli ay soo baxayaan jawaabo raalli ahda iyadoo weli aan markaas aan soo bixin jawaabo rasmi ah sax ah ayaa hadda markaasi soo baxayaan jawaabo aan weli dabcan su-aale aan weli jawaabahooda lahayin inkastoo laakiin qoraan ay ciidamada booliiska ay qirteen inay ninkaasi markaas ay ku kadsoomeen mise ay ku qaldameen dhegeystayaal inay markaas ay ku raad joogeen shakhsi baabuur la soo baxsaday waxaana markaas ay ku qaldeen baabuurka waryahaasi isagoo markaas kusoo countiga kajiado sida wargeyska halkan uu ku qorayo waxaana wargeyska faahfaahintiisa halkan uu kaga turjumaya uu ku qoraya baaritaanada markaas lagu sameynaya inay yihiin kuwa markaasi madax bannaan iyadoo markaasi la raadinayo xaqiiqda iyo dilka ka dambeysa iyo qorshaha iyo nidaamka ay loo raacay iyadoo markaasi la xiriirinayo qaabka iyo weliba cilaaqaadka markaasi kaga dhexeeyey xukuumadda bakistan iyo xukuumadda dalkani kenya dhegeysan sida wargeyska halkan uu qorayo shakhsigan ayaa halkan dabcan lagu tumi jiray nin markaas u dhaqdhaqaaqi jiray sidoo kale wariye markaasi ka qori jiray siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaasi bakistan sidoo kalena soo bandhig jiray fadeexadaha waddankaasi ka taagan ayaa markaas markii u dambeeyey usoo cararay waddankan iyadoo taasi laakiin hadda jawaabaheeda aan la bixin karin sidoo kalena ka hadlayso laakiin waxaa markaasi ku kasbay in ama dabcan wariyahaasi iyo baaburadaasi laisku qalday lagu dila sida wargeyska halkan bogiis labaad uu ku qorayo iyo sidoo kale madaxa markaas xabad marka hore ka gaadha laakiin baaritaankii labaad waxaa la helay xabad markaasi xabad ka dhex jiifto sida wargeyska uu qorayo horaan waxaa markaasi dabcan isbuucii hore ayay imaadeen dabcan waa dabcan waaxda dambewaa qaar kamid ka tirsan waaxda dambe baarista ee waddankaasi bakistan laba shaqsi oo u waweyn waddankaasi si ay u ogaadaan xaqiiqda iyo weliba waxay ka dambeeyey dilka iyadoo sidoo kale waa wooxda markaasi kormeerayaasha ciidamada booliiska dalkan kenya ee aipowa iyadana tegeen halkay dhacdada ka dhacday sidoo kalena soo indheeyeen soona arkeen meesha sababta iyo weliba waxa kalifay in dilkaasi uu dhaco dhegeystayaal wargeyska halkan saaka bogiisa asagana wuxuu qorayaa iyadoo tiradai markii abed ugu horreysa waddanka u furiisa tiro markaasi aad u tiro badan waxaana lagu qiyaasay saddex milyan oo arday ah imtixaanka qaran u fariisan doonaan dhegeystayaal sida wargeyska halkan uu ka qorayo waxaa leeyahay imtixaanka soo socda waddanka ayaa markaas fariisan doonaa grade six standard eight iyo sidoo kale form four ayaa markaas iminkan jumladooda ama dabcan cadadooda isku geynaya gaaraysa ilaa iyo saddex milyan waxaana la sheegaya in imtixaanada u fariisan doonaan waa tiinii abid ugu horreysay oo iminkan la diiwaangeliyay dhegeystayaal tira imtixaan intaasu dabcan ay waddanka uu qabanayo waana tirada highest number of candidates oo dunida dabcan waddanka markaasi ka dhacay waa dalkan ka hadlayeen ka dhacday oo markaasi sare u dhaaftay saddex milyan sida wargeyska bogiisa dabcan uu qorayo halkan ayaa markaas iyadoo waaxda qaran imtixaanada dhegeystayaal ee neeg sheegtay in dabcan kormeerayaal xoogan lagu sameyn doono sanadkan sidoo kalena la ilaalin doono qashka imtixaanada waxaana sidoo kale ay sheegeen in markaas kormeerayaal caalami ah sidoo kalena ay kormeeri doonaan sidoo kalena ilaalo xoogan ciidamada booliiska halka ay ka qaban doonaan dhegeysta sida wargeyska saa kale ku qorayo waxaana wargeyska dabcan uu faahfaahin kaga bixinaya iyadoo nidaamka markaas ee dejisay oo lagu dabcan lagu shaqaaleysiinaya ilaa laba boqol iyo konton kun oo macaalimiin ah oo xarumaha markaasi ilaalin doona imtixaanada sidoo kalena imtixaanada warqadahooda qaadi doono waxaa la sheegayaa in sidoo kale laba boqol afartan laba kun afar boqol lixdan macaalimiin ah la geeyey sanadkii hore laakiin sanadkan ay ka badan tahay dhegeystayaal waa sanadka labada kun laba labaatanka ay ka badan tahay tirada sida markaas warbixinta halkan saaku ka qorayo ezekiel machuka wuxuu markaas sheegaya rajeynayaa in imtixaanada si wacan ay ku socon doonaan kuna dhammaan doonaan socon doontana hal bil oo markaasi dabcan ay sheegeen waa dabcan wasiirka waxaa sidaas leeyahay inay si wacan ku dhici doonaan iyadoo looga hortegayo wax soo marinta iyo qashka ee markaasi in badan ay caadaysteen ardada dhegeystayaal grade six imtixaanadooda ayaa markaasi loo fariisan doonaa sida caadiga ah oo markaasi kenya waa kenya primary school education assessment kepsia loo yaqaana dhegeystayaal oo transitionka qofka uu kaga baxayo junior uuna ku aadayo secondary dhegeystayaal in january bisha soo socoto waa sanadka soo socday hadduu ilaahay raalli ka noqdee waxay markaasi rihasol sameynayaan dhegeystayaal november shan iyo tobanke shan iyo labaatankeeda ay sameynayaan isku dubradka iyo weliba ka qaybgalka sida markaas imtixaanada u galayaan se u sameynayaan waxaana assessmentka uu socon doonaa sideed iyo labaatanka ilaa iyo soddonka bisha november imtixaanadooda socon socontana dhegeystayaal waa grade six sida uu wargeyska halkaasi ah kuuku qorayo assessmentka ayaa markaasi iminka loo fariisan doonaa imtixaanka fasalka sideedaad ayagana waxaa loo fariisan doonaa dhegeystayaal isla bishaasi waxaana sidoo kale k c c ayadana socon k c c socon doontaa disembar labadeeda ilaa december saddex iyo labaatankeeda ayuu socon doonaa imtixaanka dhegeystayaal k c c sidoo halkan wargeyska saaka uu qorayo tani waxaa halkan dabcan jumlada lagu qoraya sanadkii labada kun koob iyo labaatanka dabcan markii laisku daro dhammaan ardada markaas u fariibsa waxay gaarayeen hal milyan laba boqol afar iyo toban kun koob iyo soddon oo imtixaan markaas u fariisteen iskuulka hoose dhexe primariga k c b loo yaqaano halka sideed boqol labaatan lix kun sideed boqol toddobana ay u fariisteen iskuulka sare ee k c c dhegeystayaal taasi ayaa hadda markaasi ka turjumaysa ineeg ay markaasi iminkan u xeedanaysaa sida imtixaanada si wacan hufan u qaban lahayd iyadoo markaasi systemka caadiga ah ula socon doonto nidaamkan oo dhegeystayaal wax waliba lagu keydin doono oo laga hortegi doono wax waliba isdamar naqash ah sida wargeyska halkan saa kuu qorayo halkan ayaa markaas iminkan loo soo jeesanayaa si ay dabcan looga ciritira wadanka dhibaatada iyo weliba ay ku keentay mar weliba dhegeystayaal imtixaanada qashashkooda sida wargeyska halkan saaka uu ku qorayo wargeyska iyadoo dhegeystayaasha goorow qaadka telefoonada aan siin doono wargeyska waxaa sidoo kale holka faahfaahin kaga bixinaya qaali hada dhegeystayaale wargeyska wuxuu halkan sida boggis afraad iyo shanaad halkan sidoo kale uu saaka uka qoray iyadoo dabcan halgan qabow ee shakhsiyaad ay la soo galeen la soo namareen saaxiibadii markaas aadka ugu dhawaa madaxweynaha dalka william samoy ruuto saray oo markaa waa cumar saray ee countiga mombasa uu markaas u tartamay governaha iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo malala oo asagana marwaa malala markaas kakamega asagana u tartamay governor iyo sidoo kale kalsoonooyi saaxiibo fara badan ayaa halkan iyo sidoo kale ninka chairmanka ama chairmanka u d a johnson mudama ayaa halkan saaka wargeyska lagu qoraya iyadoo markaas iska dhoonayn iska dhexarkaan golaha markaas wasiirada oo madaxweynaha soo xulay ayaa shakhsiyaadkan iska dhexarkin waxaa sidoo kale rajeynayeen ama ay rabeen inay markaas iska dhexarkaan xukuumadda iyo weliba qaybta madaxtooyada weliba iska dhexarkin hadda waxaa laleeyahay dabcan waa sidaysee wax markaas u jiraan iyadoo shakhsiyaadkii aadka ugu dhawaa iminkan ay ka maqan yihiin xulitaanka markaas madaxweynaha uu dabcan lasoo xulayo iyo permanent secretary ama xogayaasha joogtada iyo weliba qaybta markaas madaxtooyada dhegeysta iyadoo dabcan hiilho waa hiil iyo hoo ay la joogeen waktigii doorashada dhegeystayaal waa tani markaas le behind the scene tani waxaa ka dambaysaa waxa markaas daha gadaashiisa ka rog ama dabcan markii daha laga qaado aad qofku markaas arki karaa laakiin waxa markaa laga hadlaya hadda raggan iyo dumarka waa ragga iyo dumarka ee markaas xulafada markaas aad ku ah saaxiibka dhowna la ah dhegeystayaal madaxweynaha ayaa hadda markaas leeyahay see dabcan noqon doonta xafiisyada iyo weliba shaqooyinka hadda markaas iminkan lagu kala baxay iyo waxa markaas waxaa hadda dabcan laga hadlaya doorashada soo socta labada kun toddoba iyo labaatanka sida wargeyska halkan uu ku qoray bogiisa shanaad iyo bogiisa afraad iyo shanaad waxaa leeyahay dabcan sidee markaas waa dabcan dadka hadda ku agdhow iyo weliba kuwa markaasi horaan lasoo saftay iyo kuwa markaasi siyaasadda doonaya in la qabtaan dabcan doorashada soos waa doorashooyinka kale ee wadanka siday markaas isku aamini doonaan oo dabcan qeyb markaas ay kaga noqon doonaan waa arrin markaas hoos ka socota hadda oo markaas leeyahay dabcan waxay sugaya markaas amar kale madaxweynaha markaas uu ku dhaqaaqo mise uu ku tillaabsan doono xulafadaasi uu ku qancin doono oo aadka uga agdhabaa dhegeystayaal sida wargeyska bogiis afraad iyo shanaad halkan saaka uu ku qoray macluumaad faahfaahsan dhegeystayaal waxaa wargeyska halkan uu sidoo kale ka ficinayaa saaxiibadii markaas ugu cadcadaa oo qeybta ayagana zimiyo ka tirsanaa waa qeybta markaas jubilee oo ayagana markaas hilfaha loo qaaday doorashadii wadanka ka dhacday ayaa halkan waxaa kamid ah kanini kega oo aad markaas uga dhawaa madaxweynaha madaxweynihii hore dalka huru kenyatta iyo sidoo kale charles kibiru waxaa sidoo kale kamid ah jeremiya kioni oo markaasi ka tirsanaa dhegeystayaal hadda waxaa leeyahay daadka ayaa qaday waxaana markaas iminkana dulhebaamanayaan sida wargeyska uu qoraya dhegeystayaal waxaa leeyahay hawada oo markaas weli xilal marna may helin sidoo kale kuraastiina sidoo kale kamay helin waxaa halkan leeyahay waxaa markaas iminkan qorsheynayaan qaabka iyo weliba ee markaas loo soo rogaalo celin karo iyadoo markaas la feenana full force iyadoo dabcan xoog markaasi dhammaystiran ay doonayaan ama leeyahay in markaas ay kusoo rogaalo celin doonaan sidoo kalena ay markaasi waa sida markaas wargeyska halkan ku qoran uu leeyahay waa sida uu leeyahy jeremiya kioni wuxuu leeyahay in nidaam kale oo alternative ah ee dowladda markaasi ay qaadi doonto xukuumadooda soo socoto waa sida asaga uu leeyahay inkastoo shaksigan uu sheegay inuu welisan aaminsaneyn inuu madaxweynaha markaas dalka uu yahay dabcan william ruto taasi ayaa hadda markaasi keeni markaasi qaar khubarada sheegayaan in uusan asaga dabcan xulalkii ama waa xilalkii markaasi uu u tartamay ama sidoo kalena qayb markaasuu ka ahaa jublee ayaa hadda markaasi u cuntamilah oo waxaa leeyahay dabcan waxa iminkan ay daba socdaan ama sidoo kale raadinayaan nidaamka ay dib kale markaasi qeyb adag u samaysan lahaayeen ama xis waa dabcan tiam adag oo u samaysan lahaayeen azimia coalition party zidan wuxuu leeyahay way dhacday dabcan way samaystay dabcan waana la xaaqay waxaa sidaas leeyahay charles kibiro waxaana halkan le waan ka soconaynaa oo weliba arrimaheena ganacsiga goonida ama shakhsiyaadkana shakhsiyadii dabcan waxay leeyihin markaasi gooniga inoo ahaa ayaan kasii ambaqaadaynaa laakiin wuxuu leeyahay siyaasadda waan ku soo noqon doonaa oo markaasi asaga inkastoo uu sheegaya in siyaasadda uu ka baxayo kadib guuldaradii wadanka marka dabcan guuldaradii isaga soo gaartay ee kursiga u tartamayey wuxuu leeyahay haddii aan u baahanahay in doorasho markaasi ku celis wadanka dabcan ka dhacdo waxaan markaasi cambaareyn lahaa madaxweynaha oo sidoo kale buuq ayaa markaasi dhalin lahaa laakiin taasi ma aha qeybtayda markaas ama regionka asaga uu markaasi bartamaha dalkuu kasoo jeeday waxaa sidaas leeyahy kanini keyga tana hadda markaas i ogolaanaysa inaan runta ka hadlo oo markaas xaaladda waxay tahay aan cabiro si aan markaasi aniga oo qirayo anigoo markaasi qiranayo in aan markaasi dabcan uhuru la saftay oo sidoo kalena aan taageero xoogan u ahaa oo haddana markaas u noqon doona dhegeystayaal wuxuu leeyahay gelin dambe ayaa jiri doonaa dabcan uula jeedo in siyaasadda dambe iminkan laiskaga fadhiyo oo wax weliba ay noqon doonta dabcan waa rag iminkan halkaas markaad dhedheemsanayso dabcan iminkan handadaad xoogan markaas dirayo markaas loo dirayo sidii markaas isku sii adkeyn lahaa shaksiga iminkan ay doonayaan in loolanka adag uu markaas dhexmaro mar kale dhegeystayaal waa doorashada wadanka dhegeystayaal marnab laga soo baxay tu kalena iminkan laiskugu sii handadaayo wadanka kenya lagu arkay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm codka gobolka qoybar ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban walba joogtaan naga dhegeysanaysaan balqaadka telefoonada saaxiibada iminkan aan siiyo qof waliba soddon ilbiriqsi ayaan siinaya si aan qof waliba isku maqalno isku dhegeysano saaka sida dhegeystayaasha saaxiibada ay kusoo kaakaceen qadka telefoonka ugu horaan siinaya walaal soo dhowow subax wanaagsan aan ku salaamaya shukran soo dhowow magacaaga waxaa nur furan banaani banaariga ka waran saaka maasha allah irka daruuro fiican baa saaran hawo qabooban baa jirta ma garad oro miina helin maana helin laakiin yaa daruuro qabooban iyo xeeba neeb aw wanaagsan baa arkahaynaa ma garad haye ilaahay aan ka rajaynaynaa saacadda aan kula hadlayo intii kabalowdo in ilaahayna qaboojiyo aamiin waxaan salaamayo asxaabtu adig ugu horraysa ma garad shukran intii dhegeystayaashii aan salaamaya wanaag baan ku barinay nabad baan qabnaa dhib alaa naga haayo adduun iyo halkiisa iyo abaar iyo dhibkeeda colaad ka fiicaana saaxiib ku salaamaya aad waa mahadsantaha shukran saaxiibkaasu mahadsan yahay dhegeystayaal idaacadda weli idaacadda star f m codka gobolka uqibra dhegeysanaysaan qadka telefoonka xigaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga halo star f m waan ka gudbaya xigaha kalan siinaya star f m soo dhowow
alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
cali maxamed oo jooga degmada balambala balambala ka waran
alxamdulilah waa fiicannahay meel ka tirsan oo balog ulnaa joogay ha
alxamdulilah waa fiicannahay xoogaa daruuro yarna saaka waa noo dayn ha sax waa taa mahadsan tahay daruur baad inkaasi roob yar bay heleen walaal soo dhowo magacaaga alow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaalkay bashaar waariyo way tahay arriba aan joogaa saakidhankmadhogo soo dhowo saakar dhanka roob baa ka dhacay maasha allah xoogaa nin waa la qaboobay kor baana roobka nooga badnaa laakiin wuuna dhaafo kor dhaxaan buu noo dhaafay dhankuunii dhaafay baa barkan kore oo xagga oo ani maaragtay oo jidka nairobi xaggiisuu noo dhaafay xagga bangal dhinacaasuu noo dhaafay roobkii ha haye alxamdulilah walaala waa fiican eed baan umar waaqaysanahay jirkasoo diro baan leenahay shukran aad baad mahadsan tahay dhammaan waxaa subax wanaagsan adigana subax wanaagsan aan ku helin dhaqan waxaan leeyahay sabada subax wanaagsan aad waa mahadsantahay waariyo waa subax wanaagsan aan leenahay saaxiibkaasi Eh, saaka inkastoo eh, warar farxad leh aan dhegahayso ay maqlayaan oo laleeyahay roobab meelo qaar ka deeyeen inkastoo aan la socdo tan iyo xalay meelaha roobabka ay ka deeyeen butey oo maqlayay walaal soo dhowo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
nasir banaanay
banaanay ka waran saaka banaanay saaka rooblaan alxamdulilah qow xoogaa daruuraha nagu dul saaran waa ka fiican ilaahay baa maanta kala caafimaad dhegdheg soo ma ahan
alxamdulilah dhagdhag way isku taata ilaahay baa maanta ilaah roob nasiib maalayna aad baad umahadsan tahay shukran xigaha kale star f m soo dhowo walaal magacaaga
alo waa ku salaamaya magacaaga
cali cadow halka ku suganta cali cadow
mandhera mandheera ka waran saaka ka dhankee mandheera
mandhera waxaa waaya guula guula bosnia la bosmiya ka waran marka
waa lagu fiican yahay alxamdulilah haye
waa kaasoo wax dhib ma laha waa oo xoogaho ilaahay roob nasiiyan ku haynaa aad iyo aad
marka shukran Waa kan.
shukran shukran aad baad umahadsan tahay walaal soo dhowo magacaaga waan ka xumahay xigaha kalan siina star f m waan ka maqadku ka baxa isagana inkastoo dhegeystayaasha aad iyo iskugu celinayan wuu mahadsan yahay dhegeystayi kasii horreeyey walaal soo dhowo magacaaga walaal ila hadal fadlan soo dhowo magacaaga waan ka gudbayaa star f m soo dhowow magacaaga ii sheeg asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu halkaa ku sugan tahay
waxaan joogaa xerada qoxootiga dhagaxley dhagaxdii ka waran saaka
maasha allah alxamdulilah waa iska fiican wax dhib ma jiro ilahi mahadis haye
wax dhib ma jiro alxamdulilah waa iska barwaaqaysana inta ilahi lama ilahu roob nasiyan baan leenahay aad iyo shukran waa mahadsan tahay star f m soo dhowo magacaaga hallo star f m
asalaamu calaykum wcalaykum salaam magacaaga
waa baabajiir oo jooga dhagaxley ma jiro maabujay dhagaxdii ka waran
aad iyo aada loo fiican walaalkii caafimaadka aada loo fiican walaalo waxaan ku dhihi rabaa annagu waxaana dadka tafsiirka ku xiriirsan ma jira haye
maalmahana tafsiirka waxaa waaba la'nahaba maxaa dhaca walaalo aadaan meeshaas horta aan ugu dhib qabnahay maxaa dhacay
tafsiirka tafsiirka idaacadday dhegeysataa
Ee, ee, waxaan dhegeysanaa sta f m tafsiirka halku meeshu ho- intuu maraya markii kugu dambeysay
tafsiirka waxaa waaba shucaro oo dhammaanaysa ayaan ogeyn kabacdina waxaa waaba hadda ma haynoba ha koran kugu dambeysay maray hayn oo laakiin idaacadda miyaa eh, hawada ka xun mise idaacadda ayaa hawada ka xun ma garata Okay, waxay waa- soo gelaysaa marka b b c da ku jirta camal ay soo ha gelaysaa cafwan ilaa- waa waa la xalinaya waa la xalinaya waa la xalinaya insha allah walaal soo dhowo magacaaga halo asalaamu calaykum magacaaga isha wacalaykum salaam walaal ii waran halka ku sugan tahay xagar dheere Dha- ka waran xagga dheera walaalo alxamdulilah fiican waan hubaysana haye idaacadda in lagu diraan rabaayo beri weligay waa ku mar aan soo xiriireen aad iyo aad leenka lagu dhaba laakiin iyo leenkan biisi biisi biisi cafwan dadkii baa tira badan ka waran saaka xagga dheera xagar dheer aad u fiicanta wallahi jawiga saaka u kala degan inkastoo magaalada aan ku wareegin eh, roobba xalay waa la helay Hmm.
ilaa baadiyaha kore roobba aad lagu soo sheegay waa la fiican yahay alxamdulilah aad baa loo fiican yahay maasha allah shukran saaxib ya haye soo dhowow soo dhowow mar walba soo dhowow saaxib iska dadaal mar waliba mar buu qadka kusoo geli doonaa walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wax wanaagsan ku yihiin Waal- subax la mid ah halkee
waa gaarisa cali cali gaarisa ka dhankaya
buletin wala iftiin ka waran saaka saaka alxamdulilah saaxiibo inta ka warqabno waa lagu barisya haye roob ma hesheen may weli haye
rajaynaya inaan hayno insha allah shukran star f m soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow macalimow waa ku dhowhay malaa'igtaa ku dhowaato waa macallimow xagar dheeraan kaa soo ahayaa ma garati haye macalimow Wa- waa adduun liskama warraayo aabbo saake intaan soo maray meelal badanaan soo maray ilaah baa mahadlay ardayda dugsigaa loo jeedaa ariga waa soo tahay siyaalku ay cararahay nin walba rusaq baa la doonanhayaa ilaahay aa noo kaalmaya ma garati aamiin dembigeenna allah dhaafo dembiga waalidkeena allah dhaafo intii dhimatay allah u naxariisto ma garati mhm intii noolna allah noo kaalmayo waxiin haysano baraka allah noo geliyo intayn wax haysanin wax baraka qabto allah siiyo aboo macaan aamiin shukran macalimow aad baad umahadsan tahay walaal soo dhowow magacaaga magacaagii sheeg isaaq mursal ay Is- sielo isaaqow soo dhowow saaki seelo ka waran wallahi sielo heer sare roob waad noo daay haye zaa'id in mudde laakiin aad buu dhulka noogu qooyay alxamdulilah nabadaan soo kacanay
waxaan arkayaa saaka hadalkaada waan ka dareemaya nabad kusoo kacda diiqa ka ka agiiray arkaya laakiin siinkaa dadka ma qabatide kuwa aan garanaynin iyo waxaan loo joogin baa siinka ka qabatahay maya maya idaacadda saas ma maaha hadlay isiyo is- ah, dabcan ah, te- telefoon gooni lagu siinaya isaaq mursalow adig gooni le- aad leedahay
maya aniga isiolo waxaan rabaa aad inaan u hadla markaa soo gashid yusufow Shukran, adigana shukran.
gacan binaxad igu haysaa Maya.
waan yeelaya ma aha asalaamu calaykum Wa- adiga iyo wii kula halmaalmo waa ku shukran salaam shukran saaxiib isaaq mursal uu mahadsan yahay oo in la habeeya sheekhaasi walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg
cabdullaahi bambaasa garaha badda likoni likooni ka waran saaka cabdalla alxamdulilah waa la fiican yahay haye
insha allah alxamdulilah waa fiican hada roob nagu da insha allah waa fiican laha maasha allah shukran inkastoo saaka habla hadal aan ka hayin hablihii maxaa dhacay Waa- mise raggii baa ka xoog badiyey oo- oo qadka ku cariirinayaan walba hablihii u daaya si aygana balcoo dadka aan u maqlo meelaha saaka ay ay ku sugan yihiin eh, sida ay ku qur- qurac karsanayaan Eh, bal ayagana waa muhiim inaad mararka qaar bal u yar ogolaataan gabdhaha walaal soo dhowo magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tawane gaarisa dhikaburi dhekabure ka waran saaka
maasha allah alxamdulilah xali roob baa noo dhacay aha
ilaah baa maad iskale alxamdulilah haye aad baan u barwaaqaysanahay saaxib aad baan u salaamay dhegeystayaasha oo dhanna waxaan leeyahay alla- alla bariga hala badiyo Mhm.
barwaaqo iyo caafimaad nafsi shukran aad baad galan umahadsan tahay saaxiib star f m waan ka xuma qabtuu ka baxay dhegeystaha si xigaha kale qadka telefoonkan siinaya eh, saaxiibada Eh, walaal soo dhawow
Saas malo walaal magacaaga
waa Yusuf Gaarisa gaarse ka waran yuusufow
aad baa lagu barwaaqaysan yahay Eh, haye alhamdulillah haye
Gaarisa saaka roob baa noo da'ay alxamdulillah aad iyo aad Mhm.
shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay Eh, star f m soo dhawow waan ka xumahay uu ka baxay xigaha kale asagana uu ka baxay Eh, gabagabadii aan soo gaarnay saaxiibada gorow warkii ayaad maqli doontaan haddii ilaahay raalli ka noqdo walaal soo dhawow waan ku salaamaya subax wanaagsan
asalaamualaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعقة markayr faajin كارايا كورن ساكا
alxamdulillah alxamdulillah iyo umbaleyna roobna waala helaa nagu mudhayn laakiin meelo badan baa laga sheegaya anagana nagu soo dhawaaday هي jawiga iyo alxamdulillah saaka iyo haddii waxbarashada un loo dareeyo dugsi isku midu noqdame ها
roob ilaahna sii umbaleyna waa la qabooge haddii maxaa roob la-aan baa la sheegana haddana meelo badan baa laga sheegaya allah noo sheegay umbaleyna waana ku tabaashay شكرا هذا ما سنتاي حقا كلا والله لسولي ومقعقة Assalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Walaal waa Cabdi Cabdullaahi Qarni.
قوني كورن ساكا Walaal alxamdulillah ilaa maaskil aad u fiican meel ahana darro laga sheegay laakiin aniga waxaan soo gaarin ma laha.
هلي سن Ah هلي سن صاحب insha Allah waan heli doonaa walaal.
شكرا هذا ما سنتاي ولا ما أصنتاي ساعد كاسي دقي سن إنك سو قبليها تكو أتكيسين أو أوديدين فرصة إنها سيسان deegana dabcan waa inaad u ogolaataan inkastoo hore horaanba ayaga is- is- eh, aada u sii yaraayanaya haddana kusii adkeynaysaan marka bal hal gabar baa fiinaan lahayd inaan siino walaal soo dhawow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما حليم صلاة من ديرة تنشف سودو ولا حليمو يكبر ساكا تاوشب
والله ما شاء الله أنا حريصة على قضاء إسقولا إدكسيا نوال بوشي سعيرتني يا ما شاء الله هيا والله مسلمين تنتي دمتي الله ونحريصة لنا والله غير مقدسيان لمرقوني هنا أنت تلكي سبعين صبر إيمان الناس يعني لنا والله لو معانا آد شكرا آد وما سنتا ولا xigaha qadka telefoonka ugu dambe ayaan siinayaa kadibna warkii ayaan wada dhegeysan doona hadduu ibaaraale ka noqdo walaal soo dhowo magacaaga soo dhowow alow waan ku maqlayaa magacaaga
rashiid baan idhaa shiiqlaygan jooga siikli ka waran saaka rashiidow
waa la iska fiican ilaahay mahadii nabad baa lagu waa beriista siikli halka ka tirsan tahay
daanyahay ree horteeda wey dhagdhag aad baad umahadsantahay shukran saaxiib daanyar waan salaamaynaa cabdulaahi axmed cabdulaahi studio labada ku sugaya dhegeystayaal warkii ayaa la gaaray saaxiibada laakiin intuu cabdulaahi howlihiis isku dabaridonayo ayaa anagana bal dhegeystayaasha kale kasii faa'iidaysanaynaa soo dhawow
وندوا يوسف كذا سلام أبو shukran magacaaga مساعد بلدها shamsoy ka waran xagga beled xaawo maasha allah waaye degdeg waaye alxamdulilah waa laska fiican yahay dhammaan fasaadka gaadiidka goobaha waxbarashada oo loo dareeray alxamdulilah bashbashii barwaaqo roob saa weyn noomadii wax yaraa noo daay alxamdulilah waa ilaah noo keenaan leenahay Ah, shukran walaal aad baad umahadsantahay gabadhaasi beled xaabo ayaa qadka telefoonka dhegeysta u dambeeyay way ku mahadsantahay la socodka ama ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal kusoo dhawada barnaamijka hogaanka midkan si toos ah inoogu bilaabanayo waa maalin isniina tarada saaka ku baganta kow is- waa kow- waa kow iyo soddonka bisha tobnaad ee oktoobar maantana u dambeysa dhegeystayaal sanadda labada kun labiyo labaatanka waa xaalada barnaamijkan barna- ee dhegeystayaal ku eegnaa isniinta iyo sidoo kale arbacaha iyo jimcaha xaaladaha guud ee wadanka ayaan ku eegnaa halka eh, talaadada iyo sidoo kale khamiistan aan ku eegnaa arrimaha qoyska iyo sidoo kale arrimaha gargaarka biniaadinimada sabtina gobolka waqooyi bari saaxiibada dhegeystayaasha iminkan ayaan si toosa barnaamijka ugu daganayna iyadoo saaka arrimo xasaasi ah haddana ay soo shaabaxayaan ee wadanka markaas iminkan ka taagan dhegeystayaal taasi oo markaasi anigana iga go-an inaan dhegeystayaasha aan ka dabageeyo sida ay wax u kala socdaan iyo sida ay halka ay wax marayaan ee xaaladda wadanka hadday tahay dhanka siyaasadda hadday- hadday tahay dhanka dhaqaalaha iyo hadday tahay dhanka amniga in markaasi gobolka uqiibarayana kaalin ay ka qaataan bal sida saaka wax loo rogrogayo loo gadgadinayo looga hadalhayo arrimo saaka xasaasi ah arrimo aad markaas wadanka looga hadalhayo arrimo iminka warbaahinta dhan ee wa- wa- dabcan ay wada fa- falanqaynayaan ayaa saaka markaasi ka hadli doona dhegeystayaal bal iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ayatel airtel airtel airtel ayaa iminka ku keentay adeega xawliga ee dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada four g oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka airtel adeega four g wuxuu ku siinayaa adeegan dhegis oo mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali karo dhegis mala socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karto oo aad aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka adigoo qaraa xidig saddex saddex afar afar gees haddaad muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka maaha mid markaasi kaaga waxa kaana istaagaya dhegeystayaal ila waa laga haqabtiray baahida dhibaatadii aa qabtay in badan aad ku cilaneed ayaa lagaa saaray oo shirkadda iminkana ku hormarisa dhegeyste maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teleteglaanta kugu dhow ee telsona qabso lafta ee telefoji adigoo qaraac xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four hash waxaaba intaasi kuusii dheer dhegeysta inaad aad markaasi waxyaalo fara badan kaga faa'iidaysan karta adeega shirkadda isgaarsiinta airtel ay bixisa sida airtel money oo aad si bilaash ah lacag aad ugu diri karto meel waliba waxaadna sidoo kale aad ugu diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku biiri kartaa adeegyada dabcan aad adeegsanayso sida simkaarka airtelka shirkada aad doontaba ayaa wax waliba kaga adeegsan kartaa kuna adeegan doontaa ama qofku kaga adeegan doona meeshuu doonaba asagoo markaas welwel uusan ka qabin uu qurbaisan gelin internetka airtel ee four g wuxuu kaa caabinaya inaad waxyaalo fara badan ka daawato dhegeyster haddii aad markaasi telefoon casri aad leedahay qaybta youtube-ka instagram-ka telegramka wax walba qofka uu ka caabin kara ilaa waaqad xawaarihiisu aada u sarreeya ee four g maxaa iminkan sugaysaa ka faaidaysto dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta airtel dhegeysta koorba si wanaagsan aad oga faaidaysanaysa shirkada isgaarsiinta airtel four g waa markaa aad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee airtel dhegeyste waxaa sidoo kale heli doonta waxyaalo fara badan oo qofka in badan ama shaqsiga in badan ka maqlaa oo hamuun uu qabay maantana markaas ka haqabtirayso kaana ka haqabtirayso shirkada isgaarsiinta airtel keli waxaa qaraacaysa xidig saddex saddex afar afar gees ama star tree tree four hash airtel ballanteer waa hata dhegeystayaal أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا waa hagaag dhegeysta bal iminkan barnaamijka dib aan ugu soo noqona dhegeystayaal iminkan dib ayaa markaasi loo jaleecayaa waxyaalihii markaasi qaladaadka dhacay dhegeystayaal ee doorashooyinkii markaasi in badan oo wadanka kasoo dhacay oo ay markaasi guuldarada uu kala kulmayay madax dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga mar kale ayaa halkan saaka markaasi lasoo rogaal celiyey iyadoo aada warbaahintu ay uga hadlayaan sida telefishinada wadankan ay markaasi khubarada weliba dhinacyo fara badan ay kaga hadlayaan waxaana saaka laleeyahay dabcan rogaal celintan maxay markaasi haddana kaga dhigan tahay ruuto dabcan raalli hada waa madax waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odingaye in mar kale markaasi haddana uu markaasi doonayo in isbedel ama culeys ah, dabcan isbedelo markaasi waaweyn ay mar kale ay la imaadaan qaab istaraatiijig ah em, ama qaabka markaasi dimuqraadiyadda istaraatiijideed ay xuk- dabcan uu doonayo mar kale inay ku hadda markaasi ay as-aasaan halkan ayaa qodobo bara- badan markaasi lasoo saaray oo looga hadlaya nima- nidaamka iyo iminkan waxyaalaha markaasi la gudwan bal halkan aan ku horumarna dhegeystayaal iyadoo markaasi iminkan shan qodob markaasi halkan ay yaalaan shantaasi qodob qeybaha dambe ayaan eegi doonaa dhegeystayaal laakiin marka hore aan ku bilaabo halkan siyaasadda labada kun toddoba iyo labaatanka ee sanada doorashadan kadib dhegeystayaal ama doorashadii shalay dhacday doorashadii xigta ee wadanka ka dhici doonto shanta sano kadib ayaa hadda markaasi la doonayaa in nidaamkeeda la ciyaara dhegeystayaal iyadoo markaasi loo maraya hanaanka saxda ah ee markaasi xubnaha azimiyo la umoja ay ka wada tirsan yihiin nidaamkan waxaa ka mid ah dhegeystayaal kalonzo misoka iyo sidoo kale gabadha markaasi xisbiga naa kenya hogaamiso ee lagu magacaabo motha karwa waana shakhsiyaadka hadda markaasi aadka uga agdhow sidoo kalena lagu xisaabtamayo in markaasi ay ka dhaxlaan hogaanka siyaasadeed ee dhegeystayaal ay qeybta hadda markaasi ninka aadka loogu magacaabo ee dabcan loogu yeero chief opposition ama madaxa markaasi mucaaradka dhegeystayaal raila odinga halkan wargeyska kadib warbixintii agoosto lasoo saaray boolkii doorashadii wadanka ka dhacday waxaa markaasi la tilmaamaya shakhsiyaadka ugu firfircoon oo hadda markaasi ka dhexlay khalaqaab siyaasadeedka ayaa hadda soo gelayaan maada karuwa iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo stephen clonsomisoka weliba qaabka sida markaas observerska ama political observerska ama dadka markaa xerdheer dadka markaas xeerdheerayaasha ah ayaa markaasi qiimeynayaan qorshaha hadda markaasi la eegayo ama qorshaha markaasi la doonayo in markaasi ku xasisho qalbiyada xisbiyada markaasi o d m ka socoto qeybta markaas hadda o d m ayaa markaasi weli iminkan soo rogaal celinaya oo markaasi leeyihiin waana qeybta markaasi madaxa waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo hadda markaasi sheegaya in ay markaas guuldarada aysan ku xirnaan tira oo markaas in badan ama markaas la tartamay inkastoo asaga markaas uu aaminsan yahay in mar kale ama sidoo kale hogaanka weli u qaban karo uuna sheegaya in xaaladiisa ay aada u wacan tahay oo aysan ku xirnaan daa iyo weliba tirayn markaas in badan usoo tartamay mrs shoka oo hadda markaasi aadka garabka ugu hayo miss odinga ayaa markaasi socdaallo ku tegaya mud- maalmihii u dambeeyey tan iyo markii doorashada waddanka ay ka dhacday ayaa hadda waxaa la tegaya goobaha markaas uu kasoo jeedo raila odinga waa qaybta markaasi nyanza halkaas ayuu markaasi kulamo iyo weliba wadahadalla uu la qaadanaya hogaamiyaasha wadanka ah, hogaamiyaasha galbeedka waa qaybta markaasi nyanza uu kasoo jeeda raila odinga kana hadlayay hogaaminta wacan iyo weliba bilowga hogaanka oo hadda markaasi ay ta- tahay mid markaas u noqon karto udub dhexaad ee mustaqbalka fog ee siyaasadda waxaana hadda tani ay ka turjumaysaa oo ka hadlaysa suurtagalnimada ay ka noqon karto in labada kun toddobayo labaatankaas doorashada waddanka ka dhici doonto in heshiiskeeda imikan markaasi lasii dharaaf gareeyo mise laga sii hadlo taasoo sheegi karto in ay markaasi noqon doonto mid markaasi mayal adag oo ay markaasi xidada weyn ku noqon karto markii ho- markii xogaha ama xogaha markaasi hoose ee arrimaha siyaasadda iyo qaabka isdabarid- iskudabaridka ama qaabka nidaamka barnaamijyadeed ay markaasi doonayaan ama uu leeyahay dabcan stephen clonso mishoka in hadda markaasi uu xidadaheeda u taago sidoo kale uu adkeeyo laakiin taasi iminkan idan kama hasto oo dabcan ma tillaabsan karo asagoo markaas aan garab ka haysanin ninka lagu magacaabo raila odinga waana tan hadda keenayso dabcan shaki fara badan gelin karto calonso mishoka in uu had- markaasi meel cilla u kili qaraacayo keli ma aha dhegaystayaal waxaa sidoo kale la mid ah gabadha markaasi aad ku aaminsan raila odinga oo sidoo kale madaxweyne ku-xigeen markaasi loo dabcan u saxuushay wakhtigii ololihii siyaasadda ee azimiyo lowmoja ee gabadha markaasi lagu magacaabo mada karua garabka kale ama gacanta kale waxaa hadda markaas insider dadka markaasi gudaha ay sheegayaan inay markaasi ka dhexli karto siyaasadda galonso raila odinga oo markaasi suurtagal ka dhigi karto raila in shakhsiga gacanta uu soo qabto uu suurtagal ka dhigi karo inuu guulaysan karo dhegaystayaal oo ay markaasi taageerayaasha uu ka- uu ka gadi karo kana qancin karo dhegaystayaal habka maam- oo dabcan waa habka maamuuska siyaasadeed ayuu markaasi qayb ka leeyahay wadanka oo markii la fiiriyo dabcan daraasaadka lasoo qaadayo lasoo lasoo- dabcan daraasaadka la sameynayo ayuu la sameynayo ayuu kaga tarjumaya in azmiyo lowmoja ay markaasi noqon karto gabadha inay kala dhexli karto raila odinga waana qorshaha nidaamka ay hadda doonayso gabadhaasi ayadana ay ku xisaabtamayso in ay bedeli karto dabcan raila odinga azmiyo national coalition executive committee chairman ninka markaas xogayaha ee qaybta u weyn ee xisbiga oo isbaysiga azmiyo umoja waxaana ninka loogu magacaabo wickliff operanya ayaa maalintii shaleeto isagana markaas qiyaasay miisaanka iyo arrimahan culayska ay leedahay sheegana in go-aanka hogaamiyaasha ay markaasi keeni karto dabcan aad- ama hog- flagbe waa dabcan calanka ama hisusii doono azimio lowmoja in noqon doonto mid markaasi wakhtigeeda imaan doonto laakiin marka hore laga doonayo in laisku fahmo sida markaasi ku habboon iyo weliba go-aanka iyadoo markaasi la kala jeecaysanaynin shakhsiga waxau tani wuxuu leeyahay oo dabcan aan uu aada ugu soo dhabeynaya oo leeyahay qaabka nidaamka ay iminka loo raacay xisbiyada azimio lowmoja laakiin ay keeni karto tafaraaruq kala duwan haddii markaasi iminkan laga horraco sidoo kalena shakhsiyaad markaasi kala duwan la taageero ee noqon doonto mid dhexdeeda markaasi ku kala buri ku kala burburi karno oo sidoo kale taageerada iyo weliba xisbiyada markaasi iminkan qaybta naga ah naga yaaba inay naga sii kala naga naga sii baxaan waxaa sidaas markaasi yiri wikileaf oparanya waxaa hadda tani aan ka hadli doonaa dhegaystayaal inkastoo laakiin ay fiican tahay in qaab istiraatiiji eh, ni- waa qaab istiraatiijideed ee nidaam ah ee markaas iminkan aan sii hagaajino ee ku aadan qaabka markaas laisku adkeyn karo iyo qaadka iyo qaabka markaas looga baxsan karo ama lagu geeriyoosan karo lagu guulaysan karo siyaasadda iyadoo horaan khubarada markaasi siyaasadda ee ka faallooda ee ka faalloodaan ay tilmaameen in qaab istiraatiijideed aysan la soo gelin siyaasaddii hore ee markaasi azimiyo ee doorashada markaasi looga qaaday eena kaga itaalroonaayeen ee qayb markii qaab istiraatiijideed ahaan markii looga fiiriyo qaybta hadda markaasi hoga waddanka hogaaminaysa ee kenya kwanza hadda ayaa markaas wiklif oparanya iyo sidoo kale Mos- waa ninka loogu magacaabo stephen close misyoka waxay ayaga markaas imikan doorbidayaan ay leeyihiin in markaas imikan udub dhexaad ama dabcan xidada adag markaas lasii taago si ayagoo dhammaystiran ay markaas loo gaaro doorashada wadanka ka dhicayso ama ka dhici doonto labada kun toddoba iyo labaatanka waa dabcan waa shan sano kadibe sida hadda ay ayaga tilmaamayaan ay leeyihiin tani wuxuu leeyahay waxaan ka hadli doonaa wakhtigeeda we can discuss them in 2026 and 2027 27 dhegeystayaal ar ali ama doorashada intaan la gaarin ayaan ka hadlaynaa dhegeystayaal tani hadda waa mid markaasi lakalageyla kala geen karto laakiin aan kaga hadalno maxaa i qorsho inoo ah maxaa istaraatiijig aan kaga dhigan karnaa maxaa markaasi noo noqon kartaa hal markaasi stam ama hal markaasi moori ah dhegeystayaal ama shabad noo noqon kartaa oo dhammaanteedna wada qaban kartaa dhegeystayaal ayuu leeyahay ama ay wada leeyihiin raila odinga oo markaasi ay ku hareereysan yihiin xubnaha kale ama saaxiibada markaasi ku aadka uga dhow xulafadana la ah ayaa ayagana markaasi aaminsan in markaasi good political future ama siyaasad wanaag in markaasuu leeyahay raila odinga oo sidoo kale markaasi dib uu soo rogaal celin doono hogaaminta wax kabedelka siyaasadeed ee wadanka hadda markaas uu gaarayo raila odinga ayaa markaasi feesgareyn doona arrimo markaasi cambaareyn oo xoogan uu markaasi in badan siyaasadda uu kala kulmay ee ee dabcan isbeysyadii wadanka markaasi ka dhacayay ee markaasi ay hagaajiyeen ama is-aas-aaseen sida kuwa markaas lagu maa democratic waa reform and democratic code kuwa loo yaqaan waa raalli hada waa coalition reform and democratic labada kun saddex iyo tobankii iyo sidoo kale urweynihii nasa ee kuwa loo yaqaani jiray dhegeystayaal national super alliance nasa ee labada kun toddoba iyo tobankii hadda oo markaasi dabcan suurtagalmada buuxin oo suurtagalnimada buuxin karto hadda qayb kahaanshuhu in mister odinga ay aada markaas haddana u xaqiijin karayaan in xisbiyada dhammaan ay ka qayban azimiyo ama ay ka tirsan yihiin azimiyo loomoja fursado fara badan u siin karto qeyb xoogan uu doorka siyaasadeed kaga ciyaari karo una sahli karto fududeyn karto in taageeridda abaabulka isu keenidda uu markaasi aada ugu fiican yahay iyo weliba qaabka xaqiijinta intani ay tahay mid haddana markaasi xaruun kale kusii keeni karto isbahaysiga ama qaybta markaas zimyolmoja laakiin shaksiga hadda markaas laisku qaadanayo ayo hadda raila dabcan shaki dhammaan wada gelinayaa qeybtii markaasi iminka rajada ka lahaa ee doonayaan inay ka dhexlaan siyaasadda kadib markuu sheegay in weli markaasi rajo wanaagsan uu leeyahay siyaasadda taasi macno fara badan u keeni karta dhegeyste maalinta shalayto guddiga markaasi dabcan waa guddiga waa guddiga registrar political party qeybta markaasi diiwaangelinta xisbiyada ayaa markaasi qeybteeda aan liritu waxay markaasi xaqiijisay sheegtana in xafiiskeeda ah keli markaas uu gaadhgaraynayo mise uu hogaaminayo keli qaabka sharciga ee markaas kaga baxsaneen iyo weliba xisbiyada waxyaalaha markaas isku fahmeen aysan ku xiran qofka shaksiga laakiin laisku raaco haddii markaasi dabcan nidaamka iyo weliba qaabka dastuuriga wadanka uu qorayo in markaasuu ka gudbayo qofka waxyaalaha looga haboon yahay ama laga raba shaksiga in uu soo maro dhegeystayaal ee markuu qofka madaxtinimada u tartamayo waa gabadha markaasi qeybta rejistraaga ee political u weyn neritu waxay hadda markaasi sheegaysaa in iyada waxba aysan ka qabin shaksiga loo soo gudbiyo ama qof shaksiga loo keeno tani ayaa markaasi helaysaa haddana markaasi niyajab oo markaasi diritaanka siyaasadda qeybta markaasi gurgurtanka siyaasadeed heshiisyada odinga iyo weliba saaxiibadii markaasi ballanta ay ku wada gaareen siyaasadda ee sanadii labada kun iyo koob iyo labaatankii sanadii labada kun labaiyo labaatanki doorashada hadda markaasi aan kasoo gudubnay dhegeystayaal waxaana mar kale raila uu noqonayaa dhegeystayaal haddii tani uu ka dhabeeyo ama tani haddii markaasi qaabka istiraatiijiyada hadda uu ka hadlayo raila odinga waa ra-iisul wasaarihii hore dalka in markaasi ay noqon karto mid markaasi siyaasadda wadanka uu ku noqon doono nin markaasi ugu ragcada uguna sanada badna in badan markaasi soo tartamay dhegeystayaal oo siyaasadiisa weli aan markaasi ka quusanin siyaasadda ayaa hadda xaqiijinaysaa sidoo kalena fursad u siin doontaa xaqna u siinaysaa raila odinga in markaas uu tiriyo fursada u siinaysaa iyo weliba waajibaadka uu qaabka markaasi doorka uu kaga ciyaaray sida uu dastuurka dalka markaasi qeybta qaybta siyaasadda political act loo yaqaana shan iyo labaatanaad lix iyo labaatanaad markaas uu kaga qorayo taasi oo fursado fara badan u siin karto sida nderito ay markaasi warbaahinta u sheegtay waxaa hadda markaasi iminka shaki iyo weliba kala fogaansho lakala saaraya in la geliyo qaabka nidaam qaabka markaasi nidaamka iyo weliba sida fallaarta loo gami karo oo hadda markaasi trainingkooda ama tababarkooda ay doonayaan in markaasi ay dabcan waa qaabka fallaarta loo gamo ama tababarkeeda hadda inay furaan oo markaasi istraatijiga iyo weliba qaabka nidaamka dagaalka loo galo inay markaasi sii bartaan sida markaasi ku sheegay iyadoo markaasi dhaliilo xoogan ay kala kulmayeen dabcan dadka dabcan waa dadka markaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda ee wadanka doorashadii wadanka markaasi ka dhacday kaasoo markaasi raila odinga iyo xulafada azimiyo lomoja lagu dhaleylay in markaasi nidaamka doorka istraatiijiga ah iyo qaabka qorsheynta siyaasadda ay markaasi aada uga liiteen sida ay tilmaamayaan arrimo fara badan iyo wargeyska saaka iyo waxyaala fara badan warbaahinta aada u qorayeen kaga hadlayeen qaab hab siyaasadeedka ee raa'ila iyo weliba fallaarta iminka la doonayo in markaas lasii barto qaabka loo gemayo arrimahaas insaanka barnaamijka diiradda ku saarayna yuusuf bakada barnaamijka daadinaya waxaad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qeybar iyo saaxiibada goorna waan isku soo laaban doonaa hadduu eebah raalli ka noqdo anagoo markaas arrimo fara badan kaga sii hadli doono kaga sii falanqeyn doono nidaamka siyaasadda ee iminkan markaasi mar kale soo rogaalcinayso balse ka hadlayaan qaabka dhegeysta istaraatiijiga ah oo hadda la doonayo in lasii bilaabo dhegeyste ballaan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal airtel ayaa hadda ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel hadda waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega airtel ee foji wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeysa mid fudud oo si wanaagsan qofka uu isticmaali karo airtel dhegeyse mala socotaa in airtel uu yahay mid aad awoodi karto oo aad si- aad ka heli karto waxyaala fara badan maanta ku bir qadka dabcan ama sidoo kale qaraac adigoo markaasi em, eh, ka faaideysanaya shirkada isgaarsiinta airtel qadka foji star three three four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka ma aha mid markaasi kaago mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma baha mid markaas culaysa ah waxyaa- wax badan baad markaasi kaga faa'iidaysan kartaa haddii in badan markaasi dhibaataad qabtay oo in badan fartaad qaniini jirtay in badan aad ciiloon jirtay aad dhihi jirtay dabcan halkeen ka helaa dabcan qad wanaagsan oo qadkii axbaarihiisa aad u seere- u sarreeyo airtel four g ayaa hadda markaasi ka faa'iidaysan kartaa dhegeysta maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel oo teglaanta kugu dhow airtel soona qabsan lafta airtel oo four g adoo qaraacay xidig saddex saddex afar afar afar gees waxaaba intaasi kuu sir dhergeysay in airtel ay markaasi waxyaalo fara badan iminkan ay ku keentay adeegyada sida airtel money oo aad si bilaasha lacag aad ugu diri karto qofka doonta meel weliba waxaana sidoo kale ku- u diri kartaa shirkadaha kale isgaarsiinta dhegeystayaal ee airtel markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adeega adeegsanayso oo siimkaarkaaga airtel ee shirkada doontaba ha ahaatee internetka airtel ee foji wuxuu kaa caawinayaa inaad daawato waxyaalo fara badan sida inaad daawato xirfad oo aad markaasi ka barato sidoo kale caruurta waxyaalo fara badan bay ka heli karaan markaad leedahay telefoon weliba xawaarihiisu aada u sarreeya aad isticmaalayso shirkadda isgaarsiinta airtel four g dhegeysa goormaan si wanaagsan aad uga faa'iidaysan kartaa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan oo airtel dhegeyste maxaa sugaysaa iminkan fursadan ku tilaabso oo ku dhaqaaq adigoo adeegsanayso kana helayso fursadaha kala duwan ee shirkadda ay iminkan kuusoo gudbinayso raacayso hanaankeeda dhegeyste adigoo qaraaci xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash yaad qaraacaysaa dhegeystayaal ballanteenu maanta ha ahaato shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal iminkan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan intaanana qodobada kale markaas aan sii gudagelin saaxiibada ayagana gowran fursada u siinin si ay barnaamijka uga qayb qaataan dhegeysan iminka shirkadda isgaarsiinta airtel waa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta iminka safaricom waxay mar weliba macaamiisheed u haysaa adeegyo waa- waafaqsan ama waa adeegyo wanaagsan oo qof waliba uu waafaqi karo macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah ay ku iibsan karaan labaatan shil maalin weliba safaricom waxay hadda doonaysaa in macaamiisha ka faa'iidaystaan fursadaha kala duwan ay u keenayaan sida waxbarashada iyo wax la midka waxa qofka uu markaasi doonayo in noloshiisa ku hormariyo waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new neo ray bro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaalaya mulika muizi telefoonka kenyaanku yaqaaniin kabambe ama tooshilaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka uu yahay 2 g 3 g adeegan ayaa waxaa la dhahaa lipa mudhogo mudhogo markaasi micnaheeda uu yahay dhegeysan in qofka si tartiib tartiiba iskaga bixin kara adeegan asagoo markaasi si deg deg ah maarakaysan ku jirin tusaale dhegeysa markaad haysato adeega casriga ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom internetka oo aad u isticmaali karto waxaad ka faa'iidaysan kartaa waxyaalo fara badan qofka sida inuu ka barto xirfadaha cusub waxaa ka mid ah google-ka oo wax aad kaga baari karto sida luuqadaha waxaa sidoo kale qofku kaga raadsan karaa shaqooyinka qofka guriga joogo shaqo jamcan jaamacadda iyo kolejyada markaasi ka soo baxay waxaa sidoo kale qofka ka faa'iidaysan karaa ardada ah jaamacadda iyo sidoo kale kolejka waxaa sidoo kale ka faa'iidaysan karaa dadka markaasi magaalooyinka ku cusub sida qofka nairobi hadduu imaado magaalooyinka kala garanayn isagoo qof u weydin telefoonkiisa keli ula soo bixi karo oo sidoo kale meeshii deegaanka u socdo baarayo wuxuuna adeegsan karaa qariirada google-ka mise google map sawiro qurux badan ayuu markaasi ku qaadan karaa mise ay ku qaadan kartaa oo sidoo kale telefoonka wuxuu leeyahay bitri adag dhegeyste haddaba maxaad sugaysaa qofka weliba tabartiisa iyo waxuu kaga faysan karo waxaana ka mid ah in sida k- kale gabdhaha ay ka baran karaan qaybta cunni karinta waxaa arkaysaa dad fara badan oo ka barteen qaabka kala duwan ee cunnada loo kariyo dhegeystayaal ileen waxaa sidoo kale arkaynaa gabdho badan oo ayagana ka faa'iidaysteen qaabka cilaansaarka isqurxinka isqurxinta dumarka waxaana intaasi kuusii dheer dhegeystay in waqtiyada dugsiyada la xiray ama ay xiran yihiin mise ay furan yihiin caruurta ay uga faa'iidaysan karaan cashirada layliga mise carada- cashirada homewaga mise cashirada dugsiga iskuullada madaariista looga sii dhibo in qaab online ooga faa'iidayn karaan waalidiinta iyo weliba ardada kale dhegeystayaal iska wax badan ooga faa'iidaysan karaan online-ka macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka casriga ee new neon roybro iyo ankale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheedu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kuma faa'iidaysan doontid wejigii hore ee fursadaha lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso waxaa lagu leeyahay qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo dhipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas ugu dhaqsiya badan qofka halkaas uu ku aadaa si telefoonka uu soo qato uguna soo xarakooda dhegeysti kadib waxaa qofka markaasi laga doonayaa inta howlahaasi dhan uu soo qaadan telefoonka waxaa marka hore laga doonaya qofka inuu bixiyo shan boqol oo horumarisa ah waa tan depositka dhigaysa halka baaqiga ah ay markaasi oo baaqi markaas ay ka dhigayso ama ku bixi oo qofka uga dhigayso inay bixiso muddo afar sagaal bilood gudahooda qofka inuu ku bixiyo mise ku dhammaystiro lacagaha shirkadda isgaarsiinta safaricom labaatanka shan maalin walba laga doonayo qofka inuu bixiyo taasi aad fursad ku siinaysaa inaad si tartiib markaasi aaskaga bixiyso adigoo xarakoonayso adigoo qoslayso adigoo farxad kaa muuqato dhegeysta walwal ibuu qasab ku hayin oo sidaa doonta ugu hadli karto sidaa doontana telefoonkaada aad u isticmaali karto dhegeysti haddaba maxaad sugaysaa haddaba telefoon haddii aad lahayn oo aad markaas aad ku cilo aad markaas aad ku cil qabto telefoon tooshla ah nicila ah adar maanta waxaan ku leey telefoon ayaa lagu hayaa orod markaasi teg shirkadda kugu dhow ee safaricom si wax badan aad uga faa'iidaysta dhegeystayaal waxaana diiradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonada casriga oo markaasi iminkan ku go-doonsan telefoonada ee dhegeystayaal ee tooshlaha ah nicilaha ah dhegeystayaal oo xitaa marar qaar ay la soo bixin karin qaarkood weliba hablaha quruxda badan dhegeystayaal si aad u ogaato dhegeysta waxaan kuleeyahy marka hore bal ma lagu ogol yahay mise deemo fara badan ba horaanba safaricom ka qaadeen laguma ogolo laakiin bal marka hore bal iminkan fiiri adoo qaraacayo xidig shan afar afar afar gees star five four four hash kadibna xulolipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal dhammaantiin soox wanaagsan ayaan saaxiibada leeyahay iminkan balan dib ugu soo noqono barnaamijka hogaanka idaacadda star f m cutub gobolka qoybari iyadoo saaka diiraddan saaraynaa arrimaha fara badan haddaba dhegeysta waxaan saaka diiradda saaraynaa tabta siyaasadeed ee iminka markaasi ay doonayaan inay hadda bilaabaan ayna soo saaraan dhegeystayaal azimiyo lawmoja weli laakiin waxaa markaasi dhex socdaa oo dhexbabanaya calanka raila omolo odinga shakhsiyaad rajo fara badan markaasi siyaasadda ka lahaa ayaa hadda markaasi laga yaaba siyaasadooda inay dib markaas u gurato dhegeystayaal sida stephen colonsomishoka iyo sidoo kale gabadha markaasi madaxweyne ku-xigeenka u ahayd wakhtigii doorashooyinka ama ololihii siyaasadda wadanka ee sanadkan doorashada wadanka ka dhacday dhegeystayaal gabadha loogu magacaabo maada karuwa dhegeysta haddaba tabta siyaasadda dabcan maxay u baahan tahay barasho mise waxay iminkan noqon kartaa tabta nidaamka siyaasadeed ee hadda doonayaan in qaab istaraatiijiyadeed iminkan ay ku wadaan ama sidoo kale ay ku dharandhariyaan ilaa laga gaarayo sanada labada kun toddoba iyo labaatanka dhegeystoor waa sida markaas ay iclaamiyeen haddaba fallaarta ma barashay u baahan tahay markii la gemayo dhegeysta mase marka la tuurayo bal saaxiibada dhegeystayaasha dabcan wax garadka ayaa noo sheegayaan bal fallaarta ma barashay u baahan tahay markii la gemayo dhegeystayaal mise markii la tuurayo ma barashay u baahan tahay haddaba haddii markaas in badan markaasi lagu dabcan la dhihi jiray raila odinga waa sidan iyo sidan hadda ayuu markaasi tabta siyaasadda bilaabaya dhegeystayaal iyo weliba qaabka nidaamka oo markaasi la doonayo inay markaasi weerar ay ku qaadi karaan mise doorashada soo socota dhegeystayaal nidaam dhamaystiran istaraatiijig ah loo raacayo inay markaasi miiska lasoo lasoo shirtegi doonaan haddii markaasi la gaara iyagoo hadda sheegeen in hadda la bilaabaya dhegeystayaal isbuuca soo socdo ayaa markaasi dabcan draft la jooreen doona mise la dejin doona taasoo markaasi hiil u noqon doonto dabcan raila omolo dinga hadda ayaa markaasi lasii tababaranaya haddaba dhegeystayaal fallaarta qofka aan aqoonin halkuu gaarsiin karaa dhegeystayaal dabcan tuurmaheeda ama markuu gemayo dhegeystayaal barashada fallaartana ma barashe ayay u baahan tahay dhegeystayaal bal saaxiibada ayaa inoo jilcin doonaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bal iminkan aan si aan baqaano dhegeystayaal bal khubarada waxyaalaha markaas iminkan ay kaga hadlayaan siyaasadda anagoo dabcan ku joojinay dabcan sida markaasi ay xisbiyada siyaasadda ay ka qabaan iyo iminkan waxaa dabcan loo ogol yahay haddaba ninka markaas azimiyo secretary general azimiyo xisbiyada markaasi kala duwan isku imaanshahooda ama isku keenishooda waxay iminkan markaasi doonayaan in la xaqiijiyo sidoo kale la abuuro siyaasadda markaasi waa ka faa'iidaysashadeeda ee markaas xisbiyada iyadoo markaasi sheegayaan in markaas xubin ama qeyb weyn ay ka qaateen waqtiyadii ololihii siyaasadda haddana marka qayb ka yihiin dabcan hadda waxaa hadlaya dhegeystayaal waa kuwa markaasi ka tirsan azimiyo la umoja waa xisbiyadii markaas laisku keenay dhegeystayaal hadda ayay markaasi sheegayaan in xisbiyada shanta sana ay markaasi ama qeybta markaasi iminka qualificationka xubin markaasi kala duwan ay kasoo noqdaan mise ay qeyb looga soo daro xisbiyada markaasi yaryar dhegeystayaal ee qeybta ka ah majority ayaa hadda markaas loo kala qaadana mise si loo kala badan yahay sida hadda wargeys dabcan wargeysada iyo dhiba warbaahinada ay aada uga hadlayaan waxaana halkan qeybta markaasi coalitionka ay soomarayaan hanaanka doorashooyinka weliba tii hadda markaasi wadanka ka dhacday oo markaas zmilo mowja ee markaasi waayeen waxay hadda markaasi sheegayaan we will stay dabcan halkaasi baaqin ku ahaanaynaa weliba waan sii joogaynaa laakiin waa inaan markaasi ka faa'iidana xuquuqda markaasi aan leenahay ee markaasi een ilaalin karto sida markaasi halkan ay ku ay markaasi sheegayaan ay kaga hadlayaan xisbiyada kale mister oparanya oo markaas maalintii shalayto asaga la hadlayay coalitionka ama xisbiyada markaasi ay kaga duwan asagoo markaas u xaqiijiyey in tani ay tahay mid markaasi macquulgal ah si dadweyn markaasi heshiisyo loo gaari doono looga hadli doono mustaqbalka fog ee siyaasadda ee wadanka shanta sana ee shantan sana kadib dhegeysta waxaana ay sheegayaan in markaasi first priority mise diyaarada koowaad la saari doono bal isku shaandhaynta iyo weliba foomka cusub ee markaasi xubin ka ahaanshuhu ama qeyb ka ahaanshaha qaabka qorsheed ama waa qaabka qorsheynta iyo weliba nidaamka istaraatiijideed ee la doonayo in xisbiga uu ku socon karo dhegeystayaal taasi ayaa hadda markaas aan u baahannahay inaan wax wada wax waliba ku qabsanno kuna bedelno inagoo markaasi keliya inay tahay inaan guulaysanno oo doorashada kusoo baxna dhegeystayaal waxaana uu leenahay in cid weliba aan markaasi aan waa in markaas xubin xubin fara badan aan ku dhex lahaana dowladaha dhegeystayaal mustaqbalka fog si si markaasi aan u noqono cudud adag dhegeys waa sida markaasi oo paranya u sheegay mister odinga iyo sidoo kale madaxweynihii waa raila ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta ayaa markaasi iminkan shirwadeen ka ah arrimaha markaasi geedi socodka oo azimiyo lomoja ay doonayaan in hogaanka markaasi wadanka ay ku qabtaan inkastoo laakiin taasi aysan dhicin haddana waxaa markaasi la sheegayaa in qaabka ay markaasi guuldarada kasoo gaareen dabcan sida b b i da iyo waxyaalihii markaasi maxkamadda ay saartay ku sheegtay mid sharci darro ah hadda ayaa markaasi dabcan oparanya uu soo rogaal celinaya leeyahay ama uu sheegaya in markaasi hanaanka taasi waxa dhan ay ka wen yihiin ay tahay mid markaasi strategic sax ah nidaamsan isku afgaranayo in markaasi cid waliba ka dhex muuqan karto lasoo lasoo daadajiyo sida markaas isaga uu leeyahay oparanya ayaa markaasi u xaqiijiyay in reform azimiyo lagu samayso dib eegis lagu samayn doono iyadoo taasi riixi doonto aqbalaad aqbalaashuhu labada dhinac ee xisbiyada markaasi ku wala qaybsamay taasoo hadda markaasi na siin doonto awood xoogan ee wadanka aan ku hogaamin karno sida uu halkan saaka markaasi shalay uu warbaahinta ugu sheegaya dhegeystayaal suurtagalnimada ee siyaasadda ayaa hadda markaasi ka dhigaysa dhegeystayaal mid markaasi awood xoogan u yeeli karto sidoo kalena ay ku naaloon karaan xisbiyada ee azimiyo laumoja sida markaasi hadda ay awoodda markaas ugu sheegayaan ee dabcan taageerayaasha ayaga waa dabcan taageerayaasha xisbiyada ama taageerayaasha dadka shacabka ay u hayaan azimiyo laumoja inkastoo markaasi raila odinga uu sheegay in aysan niye iska jibin inkastoo asaga uusan niye jibin laakiin uu taageerayaashiis weli ku qancinayo inaysan niye jabin oo markaas ay adkeeyaan awoodda iyo sidoo kale taageeridda ee azimiyo laumoja u hayaan waxaana markaasuu sheegayaa in weli markaas la quusanin oo sidoo kale la rajabeelin laakiin hadda taasi waxay markaas noqon doontaa sida hadda markaas hadaladiisa laga dhadhansanayo in mar kale raila odinga uu soo rogaal celin doono sidoo kalena hadda uu sheegayo in nidaamkeeda istaraatiiji loo raaci doono gabadha markaas la dhalatay raila odinga oo markaas gabadha markaas wakiilka dumarka ee kisumu ka ah lagu magacaabo ruth odinga waxay ayada markaasi sheegaysa waa gabadhooda yare waxay markaasi sheegaysaa in hadda taasi siyaasadda qeengaari ah la gaaray waa siyaasadda qeengaari ah la gaaray oo ay hadda hogaamiyaasha ay ka hadli karaan wakhtiga fog ee siyaasadda waa tin markaasi loo baahnaa oo horaan inta markaasi doorashada la gaarinba laakiin hadda waxay leedahay gabadhan waa in marka hore dadkii lasoo doortay in wax loo qabtaa taa anigoo markaasi howlaheena aan wadanno waa sida gabadhan ruuth ay ku sheegayso si dadkan wax aan ugu qabanno sidoo kalena istraatiijiga qorsheynta si aansan ugu mashquulin siyaasadda soo socotee fog waxaana hadday leedahay cidda raayila ka dhexlaysa siyaasadda waa la garanayaa oo waa la fahmayaa waana mid markaas u cadcad oo markaas laga wada hadlay waa ti markaas aan sun ku noqon doonin dowladda balse ku noqon doonto mid markaas iskadhexgal iska dhex arag xoogan laga dhex arki doono oona ku noqon doonto in cid weliba ay fahmi doonto siyaasadda raayila odinga iyo wixii laga fahmay waxaa sidaas leedahay gabadhooda dabcan gabadha la dhatay ruuth odinga raila odinga waxaana hadda ay tilmaamaysa gabadhan ay sheegaysaa in tani ay tahay mid markaas markaas cagaheeda u istaagi doonto mise lagu adkaan doono siyaasadda markii la helo qowl sax ah mise hadal sax ah oo markaasi dhammaan laga laga wada siman yahay noqon noqon karaysana in- in markaasi hanaanka istaraatiijideed ee markaasi zimiyo markaasi qaban karto mise raaci karto sida markaasi ay waa si markaa waa si loo gaaro loo helo nidaamka dimuqraadiyadeed ee uu doonayo in markaasi lagu naaloodo mise la helo halkan waxaa markaasi faahfaahinta weli sii sii daba socotaa unlimited support weliba taageerayaasha aan cadidneyn dhegeystayaal ama markaas aan loo ha- dabcan aan loo hayin ama shakhsiyaadka laisku kala hayo dhegeystayaal hadda waxaa halkan lasoo bandhigayaa shakhsiyaadka markaas aadka ugu dhadhow dhegeysti halkan waxaa sida markaas aad maqlayseen raila odinga iyo kalonso misioka iyo sidoo kale mada karua waa shakhsiyaadka ugu cadcad azimio laumoja kalonso misioka ayaa inta badan diiradda la saaraya looga hadlaya qaab siyaasideedkiisa iyo weliba dulqaadka siyaasadeed oo markaas in badan uu kusoo dhex lahaa sidoo kalena uu lahaa raila odinga isagoo markaas galbeedka ay sidoo kale ku tegayo socdaalla dhankaasi nyanza wuxuu markaasi la kulmaya hogaamiyaasha kana arrinsanayay nidaamka qa- qaab siyaasadeedka inkastoo laakiin taasi uu haddana markaasi dhig- laga hadlaya siyaasadda xilliga hore waxaa weli laga hadlayaa qaabka ugu habboon oo hadda loo gami karo siyaasadda eh, fallaarteeda oo markaasi cidda aan aqoonin talow halkee gaarsiin kartaa siyaasadda ama qofka aan aqoonin fallaarta halkuu gaarsiin karaa bal qofka isweydii haddii fallaarta la gemayo halkee gaari karaysa waa sida markaas imikan siyaasadda waddanka uga socoto ay u noqonayso dhegeystayaal in tababar xogan ay markaasi qe- qe- ay qeexayso tani waxay imaanaysaa dhegeystayaal kadib markii khubaro fara badan dhanka siyaasadda ka faallooto ee aada loogu dhalili- lagu- lagu dhaliceeyo in markaasi siyaasadda goorrow ay bilaabeen wakhtiga doorashada ee soo dhoweed inkastoo lagu sheegay in labada kun iyo sideed iyo tobankii wakhtigaas uu ruto uu bilaabo siyaasadda asagana hadda oo wakhti dabcan doorashadii laga soo baxay sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii isla labada kun sideed iyo tobankii waxaa durbo uu bilaabay siyaasad madaxweynaha hadda markaasi talada haya Ra- ruto halka raila odinga iyo uhuru kenyatta iyo sidoo kale eh, stephen closo misioka iyo mada karua ee siyaasadda ay bilaabeen wakhtigii markaasi gabagabada siyaasadda dhegeystayaal ee loo ogolaaday mase baarlamaanka la kala diray dhegeyste waana tan hadda markaasi aadka loogu dhaliilayo laga doonayo in sanad ka hore ama laba sano ka hore in siyaasadiisa iyo weliba galaankalka siyaasadda ee dabcan uu bilaabo raila odinga hadda waa tan waxaa laleeyahay dabcan qaab istaraatiijiyaedkan ay soo dejinayaan ama soo doonayaan inay hadda markaasi wax badan ka fahmaan qaab siyaasadeedka maxay noqon kartaa dhegeystayaal tabta siyaasadda m- dabcan maxay u baahan tahay barasho haddaba dabcan falcelinta markaad fiiriso dhegeystayaal fallaarta marka falaarta qof dabcan falaarta em, waxay u baahan tahay dabcan tababar ama qofka in markaas aqoon u lahaado dabcan qof aan aqoonin halkuu gaarsiin karaa falaar turimaheeda mise inuu markaas gamo waa arrimahaas laakaan isweydiinayna dhegeystayaal oo sidoo kale dhegeystayaashaan ha dhigi doona bal cid weliba fikirkeeda anagoo meelo kale aan gelgelaynin bal in yaroo kooban bal fallaarta qofka aan aqoonin halkuu gaarsiin karaa markuu gemayo hadduu gamana ama fallaarta uu tuurana dhegeystayaal haddaba ma tababar bay u baahan tahay qofka inuu barto in fallaar la tuuro in fallaar la gaarsiiyo in fallaar meesha looga baahanya qofka inuu ku tuurayo inuu la haleelo waa su-aalaha saakaan isweydiinayna dhegeystayaal inkastoo hadda markaasi laleeyahay siyaasad fara badan uu raayila in badan kusoo jiray haddana waxaa laleeyahay wuxuu markaas dib u rogaal celinaya uu u firinayaa waxaa loo yaqaada at a glance ee laleeyahay oo dabcan dib ayaa loo eegayaa siyaasadda waddanka markaasi ama siyaasaddiisa iyadoo qaab nidaam istaraatiijid ah istaraatiijiyad ah hadda loo raacayo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber sh- hal eber shan dhegeystayaal bal iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal airtel airtel iminkan waxaa ku keentay adeega xawliga dheer ee 4 g airtel airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada 4 g oo aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega 4 g muxuu ku siinayaa adeegan dhegeysa oo mid fudud oo qof waliba si wanaagsan uga faa'iidaysan karo una isticmaali karo dhegeysa ma la socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karto aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka telefoonka ama qadka markaasi shirkadda isgaarsiinta airtel adigoo qaraaya xidig saddex saddex afar afar gees ama st- star tree tree four hash haddaad muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka ma aha mid markaasi kaagayo mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ah mid markaas culeysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel soona oo teg laanta kugu dhow ee airtel soona qabsa lafta airtel 4G guji adigoo qaraacaya xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kuu sariiragaysa inaad markaas aad ku naanoonayso adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee telmani ay bixiso oo si bilaasha lacag aad ugu diri karto waxaana sidoo kale aad u diri karaysaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta maxaad waxaad waxa markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin karaysaa adeegyo adigoo adeegsanayso simkaarkaaga oo shirkadaha kala duwan aad doonayso inaad wax markaas uga iibsato sida subermarketyada iyo weliba dukaamada waaweyn internetka ee telefoji wuxuu kaa caawinayaa inaad ka daawato waxyaalo fara badan qaybta youtubeka instagramka telegramka facebooka ilaa shirkada waxay markaas iminkan heer- dabcan meelmarisay oo sidoo kale heer gaarsiisay eh, dabcan internetka four g sidoo inaad wax sidoo kale carruurta wax badan uga faa'iidaysto adigana aad ka faa'iidaysato waa muhiim adigoo faa'iidaysta inaad ka faa'iidaysanaya shirkadda four g airtel dhegeysta goormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysaa shirkadda isgaarsiinta airtel four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan airtel dhegeyste waxaa sidoo kale heli karta waxyaalo fara badan oo in badan kaa maqnaa in badan hamuun aad u qabtay in badan aad raadinaysay adigoo keli ka heli karto shirkadda isgaarsiinta airtel four g airtel four g star three four four waa star three 34 star 334 hash xidig saddex saddex afar ayaad qaraacaysaa kadibna waxaad markaasi dooranaysaa wixii adiga aad jeceshahay oo aad doonaysa inaad kala jahan qaada dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoy bari dhegeysan minkan dib aan ugu soo laabana saaxiibada qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha saaxiibada qaadadka telefoonada ku jira doonaya barnaamijkan inay ka qayb qaataan iminka fursad u siinaya si aragtooda fikirkooda aan u wada dhegeysano barnaamijka dhegeystalo xadaadina anigu ayuu subakada adigana waad ku mahadsanta la socodka dhegeysiga bal saaxiibada soddonka daqiiqa ee soo hartay ayaa iminkan fursad u siinaya bal si aan u wada dhegeysano bal aragtidooda fikirkooda ee ku aadan saaka barnaamijka diiraddan ku saarayna raila omolo odinga oo iminka markaasi dib doonayo inuu usoo rogaal celiyo kadibna la leeyahay wuxuu markaas i- eh, dabcan raadinayaa qaabka istaraatiijiyadeed ee siyaasadda markaasi lagu dhiraandharin karo ama sidoo kale lagu wadi karo ilaa shanta sano soo socota dhegeysa isagoo si dadban markaasi doonayo in uu wado waxaa in badan markaasi khubarada dhanka siyaasadda kaga hadleen in qaabka eh, tabta ama qaabka siyaasadda uu u wado ama loo waday muddooyinkii ugu dambeysay ama sanadkan dabcan doorashadii aan kasoo gudubnay inay ahayd mid markaas wax badan ay ay ku dhaliilayeen ayna ka wadeen dhegeystayaal laakiin tani ayaa hadda markaas uu doonayaa inuu ka soxo iyadoo markaas la sheegaya ama ay sheegayaan in isbuuca soo socda ay furi doonaan sidoo kalena ka arrinsan doonaan qaabka nidaameed saxeed saxda ah ee lagu wadi karo siyaasadda ee azmiyo lowmoja weliba xisbiyada kala duwan in laiskugu keeno hal ay markaas noqnoqlaan oo sidoo kale lasoo draft gareeyo lasoo dabcan eh, wax markaas heshiis dhammaan ay ku wada yihiin dhegeysta inkastoo laakiin haddana dad fara badan oo rajo ay ka qabeen sida ma- stephen clause misioka iyo sidoo kale mada karawa ayaa hadda markaas rajadooda say noqon doonta la garanaynin ad- ayaa hadda waxaa dabcan hadalladii- hadalladiisa laga dhadheysan karay raila odinga in markaasi ay tira keli ay ka tahay oo markaasu ku hari karin balse noqon ka- uu markaasu noqon doono in mar kale haddana uu is laga yaaba in uu soo sharaxo sida markaas dadka aad ugu agdhow ay markaas warbaahinta u sheegayeen dhegeysal uu sidoo kale rajo u ka qabo siyaasadda hadda ay markaas doonayaan in ay qaabka fallaarta loo gano ama qaabka fallaarta loo tuuro loo gamo ay hadda markaasi doonayaan in ama la doonaya in markaasi laiska saxo ama laiska hagaajiyo taasi ayaa hadda saaka barnaamijka eh, dabcan tabta siyaasadda ma baa- dabcan ma barashay u baahan tahay markaad fiirisana dhegeystayaal eh, fallaarta eh, dabcan ma- eh, maxay u baahan tahay barasho dabcan waa fallaarta la tuuraya dadka ayaa aqaanaa fallaar fallaarta magama- dabcan ma- waxay u baahan tahay in markaas aqoon ama qof inuu aqoon u lahaado qofka aan fallaarta aqooninna halkay gaari kartaa markuu tuurayo maxay ku kala duwan yihiin kan aqaani iyo kan aan aqoonin dhegeysti waa su-aalahan isweydiinayno eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber ha- waa eber toddoba eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha ugu horsaaka barnaamijka noo dahfuraya walaal soo dhowow waan ku salaamaya magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaaji yuusuf bakadow soo dhowow maxamuud daahir dhaqane waalugu waay baryahan waxaan filayaa inaad Iyo.
inaad qabto caafimaad qabto
alxamdulilah ilaahay baa mahadle waa aan caafimaad qab walaalow see tahay alxamdulilah tamaam soo dhowow bal ka waran saaka eh, masalaani maraan ku maqnaa haddii eh, masalaani saaka waa lagu fiican yahay Mhm,
shuuc waaba iska jiray saakay ilaahay waa noo barakiyey cirka waa buuxa mhm, meelo shalay oo buudaay kamide waa laga cabi sidii aan war ku hayno mhm, alxamdulilah ilaahi aan ku suurna waxaan leehay abaarta iyo kuleela allah naga soo bixiyo mhm.
duurar iyo xoolaa baan jirnay alxamdulilah ilaahay mahadle marka haddaan yuusuf bakad barnaamijkaan dhegeysanay horninkii bar aad aad baridiishiiba wakti dheer baan iskugu dambeysay shukran maxamuud daahir aad baad u mahadsan tahay bal soo dhawow barnaamijka waa la socotaan filayaa barnaamijka waan la socdaa jimiyo waxaan leeyahay horta macaarinimadooda ku joogaan maya mucaara hadda mucaaradin lagama hadlayo maxamuudo waxaa laga hadlayaa n tabta siyaasadda hadda ay doonayaan in istiraatiijiga ay la helaan mise qorshayn hadda ay bilaabayaan hadda qorshe horta wax dambe way taa allah na gaarsiiyo waxay bilaabayan ha bilaabaan waxay samaysanayaan ha samaystaan mhm waxaan ognaa hadda kalonso inuu ku dhow yahay waa inuu xaroodo mhm oo duqa waa isku dhow dhow yihiin mhm
marka dee kolley siyaasad twenty twenty seven allah na gaarsiiyo waa aragtadeeda hadda waxaa la rabaa wadanka xaaladu hadda ku jiro wa- waa khatar wey laakiin eh, waddanka xaaladda kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa keliya xisbiga azimiyo la umoja kama hadlayno xaaladda waddanka ku jiro Azimio, Umoja, waxaan ka hadlaynaa ah.
maxamuudo waxaan ka hadlaynaa isfahano waxaan ka hadlaynaa hadda qaabka ay doonayaan inay wax ku dhareendhiriyaan ay ku wadaan ay ku saxaan ilaa laga gaara sh- mustaqbalka fog ee siyaasadda soo socoto
hadde ani taas waxaan u arkaa horta waa run oo ayaga waxay rabaan inay xisbigooda isku xiraan oo yacni macna wixii oo dharaar hore dhace hadday khibrad ka qaateen oo dulduleel qabtay inuu qabanin oo hadda yacni ay hadde taasna wax soconiba ma aha ani saan u arko haye ayaga sidaasay rabaan laakiin tuu soconi mhm dadku waa kenyan waa la wada dhisay aad iyo aad waana liis yaqaana mhm marka sidaa hadday rabaan inay ilaa iyo waktiga intii laga gaaray ninku alla gaarsiiyo inay xisbigooda isku xiraan oo shan xisbi israacdo sii la doonay ayaga rabaan ay ahaadaan isku xirnaadaan mhm taas ani ilama muuqato haye marka waxaan dhihi lahay hadii garabkiina allaha galo maxamuud aad baad u mahadsan tahay shukran Alla- allaha muuqaa xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga
وعليكم السلام ورحمة الله magaalada Mandera walaal cabdiqaadirow soo dhowow
waa dhibay walaal aad iyo aad ayaan u dhibaay.
haye
waa ku taageersanaya go-aanka sare la adgaayo ya waa tahay cabdiqaadir mandheera wuu mahadsan yahay eh, inkastoo qadku kasii baxay walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu codkaada ugu hooseeya waa ku maqlayaa soo dhowo walaal magacaaga aa sahraa lay dhahay isli aan kasoo hadlaaye waa yuusufo horta waan maqlaynaa xaaladdu meesha maraysa mafahant mhm
aniga waxaan dhihi lahaa masayga xaaladiisa hadda waa iska kursigaasaan cashaqeeyay mari dhahaya madaxweyne mafahant haye marka aniga waxaan dhihi lahaa waa kollay waa aad bay u- ca- hadda dagaal ugu jiraan oo waxa waaye isay gacmihii lagu dhaaftay ilkaha ku dagaalamayaan xisbiga mafahant haye
aniga waxaan dhihi lahaa marka wallaahi horta ilaahay baa garanaya un een qofka qaadi doona xisbiga aad buu dadaal ugu jiraayo waa la daba dhigtay horta lama aha inuu ruuto si raaxa uu ku shaqaynayo ma fahan mhm
dadkan waxay isleeyihin kolley intaasoo jeer dad dhan musayga wuxuu dhahay waa mar- markii lixaad aan soo taagaa soo maaha dabcan sida aadku dadka aadku uga agdhow laakiin hadda waxaa leeyahay dabcan falaarta een, waxay u baahan tahay in dabcan barasha le horta eh, falaar waa taqaanaan filayaa ah fallaadka cid cirka loo gabadho nin kastoo filo waayo marka fallaarta dabcan barasho may u baahan tahay horta saaroy
fallaar fallaar waayo eero waayo haddii cirka loo gamo qof walboo dhulka taagan inay ku dhacdo hafisho waayo laakiin qofka b- ma- t- tababar bay u baahan tahay inuu qaato qofka inuu gamo inuu tuuro
fallaarta wallaahi iska tuur maa haddaad haddaa iska tuurtin adiga kugu soo noqotaa waa laga yaabaaba laakiin hadduu qofka tababar qaato uu tuuritaankeeda barta ka waran waa cajiib wallahi meesha lama gafayo uu markaas ula ula ula uu rabo inuu ku dhufto waxa waaye lama gafayo qofka fallaarta ciyaar ciyaar maaha waa Mar- barashay u baahan tahay marka- qofka bartana waxa waaye marka marka hadda tabtaasi ay hadda rabaan siyaasadda inay kusoo galaan ay ta- maxaa dabcan inay rabaan istiraatiijigi plan iyo qorshe rabaan marka in hadda ay dhirandhiriyaan ama soo saaraan ay ku ay ku hogaamin karaan siyaasadda fog
maya ani hataa tanfur iska badaaya hataa nag- doorashada tan ku xigta inay heli doonaan ila tahay waayo markaan iskahay ku dagaalaman hataa waa aragtay markii la dhahay kusoo bir xisbiga ninka la dhaho Mr. Kalonzo Musyoka inuu dhahay islamadaas kuma jiro waxa waaye meel waan haystaa ama dhulka salka ku haya mafahant aada iyo aad marka ama kolosyo ha ahaado ama kukala hado ama baaba ha ahaado maseyga ha ahaado kolley ilama aha inay seereynayaan markaan doorashadan ruuta ilama aha inuu hal saam ka badan haynayo mafahant haye waayo afarta koonaa dagaal uga socdaa waayo awal d- dowladihii kaleeto iyo heshiiska iska ahaa ayaan shantii sano ugu dambeysay ma- ma- raila iyo uhuru saaxiib bay ahaayeen wax oo haddan laakiin maseegaan waxa waay ruuta gooniyuu istaaga wuxuu yidhi xataa haan istaag ma jirto wax naxariista asmudle mataala duuba yidhi mhm sidii loo lugoyn lahaa lugta loogu dhignaan lahaa lay falankeeda gelayn siduu mucaarad u dagaalami jiray le bes unbay falankeeda ku jiraan wayna ila tahay inay helayaan waayo fa- biyo
mhm kaa badanba waa ku hafiyaan aan maqli jirin marka khayr allaha nooga dhigo laakiin misayga wax badan buu ku tali jira khayraan ku rajeynaa shukran aad baad u mahadsan tahay saharo dhankaas iyo xaafadda islii nairobi way mahadsan tahay fikirkada aragtida saliimka ah walaal soo dhowo magacaaga waa ku salaamaya magacaaga walaal soo dhowo geedi galmuna cali geedi karbuna cali soo dhowow
waadhow cali saacii waxaan kuleeyahay siyaasadda waa inay ruto iyo kuwan waa inay u doontaan azimiyo iskuul inay galaan waay iskuul kama hadlayna rutona kama hadlayna laakiin waxaan ka hadlaynaa cali waan istahano rutona kama hadlayna uhuruna kama hadlayna balse waxaan ka hadlaynaa azimio la umoja hadda nidaamka iyo qorshaha ay wadaan ay doonayaan inay ku gaaraan ilaa iyo labada kun toddoba iyo labaatanka doorashadan tan xigta hadda ay doonayaan in dariiqo ay waddo ay sii saxdaan ay hagaajistaan ay doonaan in tababar xoogan ay sii qaataan iyo iyo takhasus waa fahme waa fahme haye
horta waxaa ficneed inay kenya kuwaasa ha dhex galaan waxa kale iyaga dhexdooda nimanka haka waxa ka soo haka haka taawiil qaataan laakiin waa kala xisbi maxaa isu geenaya
maya hadda iyaga waa sibdhaarood waa kii kolonso masioka ay kenya kuwaasa ay ka ka shukaasanayeen aha
marka marka waktiga soo dhawaado ha ha dhex galaan kenya kuwaasa
hadda kenya kwanza kama hadlayna cali waxaan ka hadlaynaa isfahano waxaan ka hadlaynaa azimio la umoja hadda de- hadda nidaamkan hadda hadda nidaamkan ay sameynayaan ay qaadayaan cali horta weligaa falaar ma ma u leeda aqoon
wallaarta maya waan arkoon mooyi weli ma ridin weli ma weli ma tuurin miya weli ma tuurin laakiin waan arkay iyada un leed baalgoodan inta loo qaato maarta la jiidi haddii aad haddii aad turtataad halkay gaaraysaa
dayda meel ma gaaraysa way soo noqon durbaad niga aad u kasira arab arab fog bay ku dhaceen haddii lagu tababaro ka waran
waa waxaan la heli karin ma taas marka laga tan laga hadla taas wey marka marka waxaan dhihi lahaa horta hawa- baashaa laga bedelo siyaasadda kenya baashaa simiyo haye baashii maxay ahayd maada karwa iyo dad maxaa jira siyaasadiisa dow haley ha laga bedelaan dhihi lahaa aad baad umahadsan tahay cali gedi karibuna u mahadsan yahay walaal soo dhowo magacaaga aan ka cumay qadka telefoonka dhegeystahaasi Eh, bush eh, dabcan buuqu isku furay xigaa kalaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga
yusuf bakado barka wanaagsan Bar- walaal magacaaga
abukar mandheera abubakar soo dhowow
waadhowa isaaciyo haye
haddaa u gudub galo haa sheekooyinkan iyo waxay wadaan eh, tiimkan azimiyo Hmm.
waxaa wax shaqeyna ama dadkan weligoodba museyga waxaa weeyaan wax ka halaysan ma aqaani dib u dhac iyo qalalaasi waxaan loo joogin unbuu aasaasaa laakiin tii hore maxaan u daba taaganahay abukarow soma laga yaaba in hadda qorshe ka wanaagsan oo si fiican loo loo dhiraandhiriyey la hagaajiyey laisku wa- waafaqsan yahay oo qaab wanaagsan hadda inay wax badan ay kaga bedeli karaan maxaa tii hore u daba taagan tahay tan suma laga yaaba in wax badan uu ka bedelo maya ninkan cumrigiisaba dib u dhac unbuu ku dhamaystay dib u dhac waxaa laga yaaba dabcan dib u dhac ma aha siyaasadda fiiri waxaa laga yaabaa wax walba way isqabtaan wax walba way kala baxaan
Mm, si wanaagsan marka hadda waxaa leeyahay wuxuu tabta siyaasadda ayaa mar dib lo- la doonayaa in lagu noqdo qaabka siyaasadda loo geli lahaa ilan waa la socotaa hadda dib ugu laabano abukaro ruto madaxweynaha hadda ah labada kun sideed tobanku dee yuu door yuu ololo bilaabay waa lala yaabi jiray waxaana leeyahay waa qaabka siyaasadda laakiin ho- si hoose ee dadban hadda hadday ugu wadaan sumlaga wax badan inay is hagaagaan ama ay ay- dabcan ay isqabtaan
iyo aniga uma malaynaya marnaba museyg inay wax ku hagaagayeen oo qaab wanaagsan aada la imaadaya marba uma malaynaya maxaad ugu malaynayn marka waxaa ugu malaynaa maba aqaanaba horta marka horta tegiisa falaarta tababar ay u baahan tahay tababarkaas ayaad balahaynba haye
marka dee mar walba wax yar unbaa looga qaadaa markii wixii lagu kala baxaa unbaa aad calaacali oohin iyo waxaan loo joogaa la soo istaagaa laakiin haddi haddii wax yar loo qaado suma laga yaaba eh, doorashada xigta in xitaa wax badan uu ku qaadi kara asaga ilan hadda hadda ilan aad bay sanka iskugu hayeen doorashada hadda ahayd
deedi ogay aad bay tartan iskugu hayeen laakiin ma filayo inaad ka qaadayen ma fila wax doonto oo samey gambar dheer iyo gambarga aan wax walba ugu fariisto inaad un sidiisa un sida ilmihii museyga un asagoo calaacala tigtig usoo dhigi doona ma filaya ani aad baa umahadsan tahay shukran abukar dhankaasi mandheera bal waxaan u baahanahay eh, dhegeystayaasha eh, dadka oo- dadka baadiyaha jooga oo waxgaradka ah ama duqeyda ah baadiya in badan soo mareen mise wax badan fahmi kara ee fallaarta markii la gamayo mise la tuurayo bal waxay u kala baxaan ama sida u kala baxdo bal inay sharaxaad goon- eh, kooban ay nisiyaan ama sheeko hadday tahay inooga bixiyaan ama hadday tusaale tahay inooga bixiyaan bal in yaroo fallaar ah haddii qofka fallaar uu aqoonin halkey gaari kartaa fallaartiisa haddii qofka fallaartu takhasus fara badan u leeyahay uu tuuri karo halkey gaari karta asagana Een, dabcan arrimahaasi bal dhegeystayaasha ayagana hainoo jilciyaan hainoo fahansiiyaan dabcan hadda dabcan ma dhihi karno raila odinga een, qofka duu dadaalo ama qofka strategic cusub ama qorshe kala duwan hadduu la imaado waxaa laga yaaba inay markaas ay ka gadmanto mise ka socoto tani ayaa hadda eh, dabcan u arkaysa oo keenaysa isbuuc dambe oo shir u qam- u qabsoomi doono Azib- Azib- raalli ahaan azimio la umoja ayna kaga hadli doonaan dhegeystayaal qaabka nidaamka istiraatiijiyadeed ee azimio ay ku wadi karaan iyo sidoo kale tabta siyaasadda ay ku geli karaan ee doorashada soo socota labada kun toddoba iyo labaatanka dhegeystayaal waa qaab nidaam ah rag markaas tashanaya rag tashadaa rag u tagaa marka eh, waxay doonayeen inay tashadaan ay ku ka tashaan kana arrinsadaan aayaha ee xisbiga ama azimiyo la umoja si bal ay markaas ku wadi karaan kuna hogaamin karaan oo sidoo kale qaab wanaagsan ee siyaasadeed iskugu xirka ama isku xirka xisbiyada markaas iyagana qayb ka ah ay markaas ku wadi karaan siyaasadda kuna gaari karaan ilaa heerka siyaasadda ee markaas laga gaara doorashada soo socota dhegeystayaal walaal soo dhowo magacaaga
alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu wusfoowankala shukran magacaaga cabdullaahi midaajaarkandiga cabdulahi macanku cabdulaahi gaarisa ka waran alxamdulilah haye soo dhowow
waan ku dhawaaya barnaamijkeeda ongolga codkan sare u qaad fadlan
barnaamijkeeda ongolga a
ninka raalalayo tababar uma baano gowde haye horta waa nin oo siyaasadda dho- muddo dheer kusoo jiray haye
dhowr jeerna ugu tartamay laakiin waa waxaan dhihi karaa nasiibu ku waay sax
laakiin hadda maadaama dhahar ay isku dhawaayeen aha
de haddana madaxweyne cil ku fadho ani uma malaynayo inay one time keli uu ruto intuu shan sano keli inuu oga baxay ani uma malaynayo maxaa dhici karaa doorasho ila waddanka doorasho ka dhacaysaaye
hadii way dhacaysaa bat laakiin aha
waa way adkaanaysaa maxaa adkeenaya ilen waxan waa doorasho waa tartan laba qof haddee laba qof haddee tartamaana waa la kala reeyaa ma dhici karto kenya waxaas ma dhicin madaxweyne shan sana keli soo maray laakiin taniha way dhici karta wax walba way bedel way bedelmi karaan soo maahan oo horaan yaan filinayo eh, qof walba wuxuu ku xisaabtamaya in raila uu madaxweyne noqonayo qof walba aad eh, rajo weyn ku qabay raila uu madaxweyne no- muu noqda fiiri aha madaxweynaha hadda raila maalin de- uu ugu dhawaama jirin boorta madaxweyne hadda taankan haye maxaa yeele madaxweyne xil ku jiro dawladdii wax oo dhan ayaa ayaa- ayaa wade taasi laakiin eh, cabdullaahi qiil ma noqon karayso laakiin hadda qiilka laga hadlayo istiraatiijiga hadda qorshahan planka ay wadaan ma tahay mid wax usoo korinayso oona heerkaa ga- eh, doonaya in xilka ay ku qabtaan gaarsiin karto
wallaahi uma malaynayo ani hadda fikradayda aha
sidasidan hadda ilaahayna gaarsiiyey wax dhawaaye La- laakiin qorshaha laga hadlaya qorshaha wax walba qorshaha ku socdaan
insha allah asana uma malaynayo inay waa la- waa laga yaabaa laakini aha inuu hadda xilka madaxweyne hadda ku jiro inuu ka qaadayo ma filayo aad baa umahadsantahay eh, saaxiib cabdulaahi xigaa kalaan siinaya walaal soo dhowow
yusuf bakadow horta oo barqa wanaagsan aan guriga faarax san guri faarax soo dhowow Waa saaxib waan dhawaay Een horta nin kasta- fallaarta horta waxaa waye nin kastaba iska magana kara ma garas haye bal wax taariikh ma ka haysaa fallaar
ha fallaarta waana waana arkaa laakiin inta ka horna waan waa maarta waan isku dayay ma garas maxaa isku dayday
ha fallaarta waa inta ka hor waan isku dayay haye
marka horta ninkii yaqaano un baa gani karaa maushi ninkaan dhaqaanin aad bay ugu dhib badan tahay sax
wax kastaba horta wax kastoo imaadaba horta tababarka waa inaad u qaado haye
wixii gacantaada soo galaba wax allah wax shaygii la arko horta tababar buu ku fiicay ma garas sax
marka dee tababarba haddaad aqaanin meelaha maarata aad ka bixin male ma garas aad iyo aad
marka een, sida hadda raila uu sheegaya hadda een, tababarka markuu hore asaga uu jiifay kolley waxaan umalaynayaa een, tababar baa laga dulqaataan umalaynayaa mhm
marka hadda sidan u wada hadda way macaanta maxaana yeelay dadweynahana waaba maarata waa sidan hadda u wada aad iyo aad baan ugu taageerayna waxaa yeelay een, dowladdana macaarlaan ma oo dhaqmaysaan lena assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu faarax san guri umahadsan yahay Eh, sidan ayaa ugu habboon uu leeyahay saaxiibka walaal soo dhowow magacaaga Hello.
waa ku salaamayaa Assalamu alaykum.
waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Barquuqe.
maxamed cabdulaahi haye
Waa laadanahay Barquuqe. Saaka waan ka riwaayay horta mobilka subax wanaagsan, bahar subax wanaagsan.
shukran soo dhowow Waa dhawahay aha
hadda Raila iyo siyaasadiisa u galo.
mhm Hadda Raila ninka Kenya u siyaasad fiican waaye.
sax
Waxaan iskarbaashahay oo caruurtiisii haye oo 70 waa xisbigiisa xisbigiisa waa ay moog mhm uu ka baxay waa asaa lagu karbaashay 10 sano.
sax
Eh, sa- eh, haddana maxaa lagu karbaashay mudhabadi iyo watangula baa haddana lagu karbaashay haye
marka horta ninka ninka u- nimanka ugu siyaasad fiican uguna inkaaran waayo haye laakiin eh, laba maalmaaho soomaali ay sheegtay meel ay habro ku bateen hamaha ku uraan ha
iyo laba ilaahay kuna kala shakiso iskuma owlaato ha yaa horta meesha jirtaa oo marka maxaa ula jeedaa waxaa ula jeedaa ba- maalin hore xisbiga mawta labaatan iyo dhowr xisbi sooma oo azimiyo twenty six miya ha
baroore mar aan filim baan ka dhegaystay dhaadhaa maalin u imaaday ah
muxuu yidhi woman red waa o d m صح imbis waa o d m haye gafana waa o d m haye azmiyo meesha uu ka saaray haye ragga la socday xisbiga ka tirsan azmiyo ka tirsan meesha maxaa maxaa usoo bixi haye geelay geela weyna weyna wala jirtaa weyna kala jirtaa soo maaha صح
horta duq ciladaas jirto ciladaas waaye laakiin hadda tan eh, hadduu cilada arkay laakiin tan hadda smaxalkeed u noqon karto marka maxamedow hadda xalka xalka maxaa waaye inuu asaga intuu gaal maro uu nin kale hogaamiye ka dhigo oo dhaho nin kale uu meesha saaro haye oo uu dhaho hebel baa eegi wixii ka dambeeya shanta sano soo socota ku hardamayna oo madaxweyne ka dhiganayna oo gadaal ka fadhiista alla ilaa uhurigiisa iyo waxoo dhan bay sidaas aha laakiin siin hadduu ku wada wadada anaan baa meesha fadhiyaa weli oo shanta haddaan san shanta soo socota tartami ah adeer meesha waa lagu kala tegi haye marka aniga sidaasa u arkaa marka duq horta duq siyaasad fiican ma jirto waxan oo caruurtiisii dadka lagu karbaashayo hadday tahay ruutu iyo hadday tahay mudabadi waxa waa wixii isaga soo tababaro aad iyo aad waa mahadsantahay walaal waan ku salaamay shukran saaxiib aad baad mahadsan tahay waa maxamed cabdulaahi barquuqa dhegeystayaal wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi bal xigaha kale qadka telefoonkan siinaya Eh, qadka telefoonka ku reega dhegeystayaas waan ka raaligelinayaa inkastoo dhegeystayaashii qadka aad iskugu carinayaan walaal soo dhowo magacaaga qadku ka baxay isaga kale ka kalaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu usoo bogadow anigu waa xuseen diis maaw ah haseen soo dhowow
waa waaye horta waxaa la dhahay libix la- la tegis bartay Ah, jaridid waa ku dhib haye hadda shantan sano waxaan fiirinaynaa ruutow sidii nortistan waqooyi bari wax uga qaban lahaa horta ruto kama hadlayno waa ogahay ma- raila haye marka raila waxaa waaye aha
wax ka nasiib xumo horta ilaahay ma abuurin aabihiisba saa kursiga u lahaa aha ayuu ku rabaxay laakiin aabihiis isaga maxaa isku xiray Laba- laba laba ka laba laba qof oo kala shaksi ah
aaye waxaa weeyaan aha maamulkiisa xune aha waxaan kuu bayaaninaa insha allahu taas halkaasaan kaga baxay mida kale istimaaca Aad- taariikh sagaal december waaye aad baa umahadsantaha december hala gaar allahna gaarsiiyo xuseen jiis oo ilaahna gaarsiiyo xuseen jiis waa mahadsan tahay Eh, dhankaasi meru eh, xuseen jiis uu mahadsan yahay Eh, december bisha labiyi tobnaad allahna gaarsiiyo Eh, dabcan waa laga qaybgelayaa dadka qaybgelaysaba insha allah waa tahay xigaa kale star f m soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum salaam
bakadow waan ku salaamay waan kaa qaaday waa xareedka muudey baan jooga xareedow haye
haa marka haddaan horey u galo aha horta nin waxay soomaali tira nin daad qaada xumbe cuskay haye nin daad hadduu qaado aha oo webiga uu la tago aha ama tag uu la tago aha
xumbada maarata oo maarata oo biyaha ay tuuraan buu u malayna geeda qabso unbuu isdhin dabcan wuxuu ka- tabar buu ka raadsadaa habar buu ka raadsan haye xilli siyaasadeed ma joogno markii laleeyahay gobolada ku wareegayaa oo wadatashi uu samaynaya xilli doorasho ma joogno Ah, cid ma- meeluu gobolada ku wareegaya cid ka hadasha ma lahan xareedow gobolada ma- kuma wareeg kuma maana dhihin kabo- gobolada ku wareegay Saa- saasaan moodaya inaan maqlay maya kalonza waa tegey ah, meesha uu raila kasoo jeedo keliya haa ma garatay laakiin had laakiin hadda waxaan ka hadlayno een, horta een, wax taariikh ma ka haysaa fallaarta sidii loo gama iyo tababar filaarta waxaa waye ninkaan gani yaqaanin Ah, sida loo goro ninkaan yaqaanin aha Eh, wuu isku wuu tuuri karaa laakiin meesha loo baahna kuma riday haye
marka eh, rayla ninka la yidhaahdo filaar si loo gano ma yaqaano laakiin hadduu barto eh, meeqa ku qaadan kartaa barashadeeda Eh, hadda cus- hadda shan xareed jeer buu tuuray.
xareed Shan xareed oo jeer buu tuuray.
xareed oo kale eh, dabcan eh, waxaa laga yaaba hadda inuu aqaanin fallaar haddii la baro la baro meeqay ku qaadan kartaa Wuu- intaas oo sh- shan jeer buu tartamo soo baranaya filaarta si loo tuuro meesha loo baahnana kuma riday shan- shan- shantaa jeer bu laakiin eh, dabcan qaladaad fara badan oo hadda ay arkeen oo s- eh, oo horaan ay ka hadlayn hadda ay ka hadlayaan suma jiro oo ay sheegayaan hadda bal qaab qara- qorshahan iyo istaraatiijiga ay ay ka hadlayaan suma noqon karto fallaartan hadda ay doonayaan inay bartaan horaan ay ka- ay- ay- laga yaaba inay san xasuusnayn xitaa Ma- uma malaynayo sababtoo eh, mm.
iyaga eh, istaraatiijiga maanta laga helay oo ku- ku doorasho la- eh, looga qaaday aha ragga istaraatiijiga cayaar waa joogaa weli haye
marka rayla uma malaynayo niyahow inuu intuu ilaahay waa ku uroonye hataa caddan haykow sa- eh, shan jeer buu tartamaya xilligan oo oo retire uu sii yahay buu leeyay wax baan sii baranaya intuu ku maqnaa intaas oo oo filaarta int intaas la baranaya isaga intuu jir dabcan dee wuxuu- wixii howlihii waa siyaasad siyaasad walba qof walba dhan bay ka gashaa xareedow dhan walba sida nin walba dhinac bay ka gashaa laakiin intan muddada ninkan uu kusoo jira siyaasadda Hmm.
ilaa hataa caddan uu weli wax wax uu isla hela yahay Ah.
waa arrin aad arrin aad aan maaragta lagu qanci karin wey.
laakiin tan maxay kaga dhigan tahay hadda ee uu soo bandhigay qorshahan iyo nidaamkan istaraatijiya hadda ay kasii araysanayaan ilaa mustaqbalka siyaasadeed ee fog
maya uma malaynayo uma malaynayo ani inay eh, hataa caddan inay intay wax bartaan oo filaarsi loo tuuro intay bartaan oo meesha la rabay inay ku ridaan aha uma fadhay looma fadhay taas iyada eh, as- eh, ninkan en, eh, nimankan en, kenya kwanza umbaan tiribka labaadna heli doonaa saxda ani muuqata marka waa maonigayga ogow hadda shukran aad baa umahadsan tahay xareedow ha reekamudin aan salaamaynaa walaal soo dhawow
السلام عليكم يوسف وقت waalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
وعلي احمد دانير caliyow soo dhawow
اه برنامج دهروقل mhm
ميو نكن ريلا ميل وعوي ما هبار بورك او مالين dabcan habaarkiis kama hadlayno eh, daa- eh, waxaa dhihi jiray eh, cali axmed daanyare caliyow
برنامج موقع على عمان caliyow mina maq- mi maqlaysaa
اه وانكم الله ولا caliyow waxaan ka hadlaynaa bal hadda istiraatiijig ama qorshahan hadda ay soo bandhigeen ma tahay mid eh, socon karo waa tahay cali uu mashquulsan yahay Eh, dabcan eh, gowraca warkeed maqli doontaan haddii barale ka noqdo cali axmed waan ka gudbayaa saaxiibka kale qadka telefoonka siinaya walaal soo dhawow
waan dhawahay magacaaga
mahad baa la yidhahdaa maanta marwaaqo roob waa halkay mahadow
waa dhanka iyo gaarisa county gaarisa ilaa meel faafa ka tirsan faafi
wax badan baan oga tacalacalna ilaah mahad kale alxamdulilah mahad eh, faafi dhankee roobkuu ka da-ay
dhankan oo wilmareer ilaa faafi oo intaas ilaahooda waa ku dahay si fiican weylmareer dhankeeda miya
aa ilaa faafi ha aad iyo aad aad iyo aad waa la qabo maanta ilaah mahad iska leh Alla yasiid.
usheegdhigta wax ku qoojisaan qalbiga ah waa sax aad iyo aad taasaa wanaagsan mahadow
Eh, sigana waa okay shukran mahad aad baad u mahadsan tahay insha allah waa tahay mahad ee, roobkaasu naga dabagenaya dhankaasi faafi wilmareer Eh, aad buu mahadsan yahay dabcan goorrow warkii aad maqli doontaan cabdullaahi axmed cabdullaahi saaxiibayaal yuusuf ogda barnaamijkeena socodsiinaa nii daadiinaya waad ku mahadsantihiin la socodkala jaanqaadka saaxiibada meel walbay joogaan dhegeystayaal qadka telefoonka dhegeystaan siinaya goran warkii aan usii dhadhacaynaa walaal soo dhawow
waa dhawaan calafaan wey
Eh, walaal magacaaga waa cusmaan cusmaan cusmaan sheekh cafan cusmaanow soo dhawow aan soo kooba haye horta alxamdulilah anaguna waa- waa afarta koobro baa shalay naga soo maray waa cirkan waa roobaysan waa noo da-aya insha allah maasha allah
waxaan ku leeyahay markaan gala arrinta rayla aha iyo horta hadal waxaa laga sheegaa waxaa la yidhi xigmadda ugu wanaagsan haa rayla uma qaba inuu siyaasi yahay haye in badan buu kusoo dhabar jabay haye maalintii doorasho u galayay maalin bil ka horreysay afkiisu isku jira waa kii yidhi doorashadan anuu ma helayo xataa kama qayb galaya waa kii mar yidhi haye
raila hadda u malayna mahaya midda kale waxaa la yaab leh ah, hadda kadib ninka hadda kuura siinaaba la yaabo inuu daba socdo haye shan jeer buu istaago filaarta gabe aad iyo aad si ragii u horreeyay ku hadleen sax waa meeshii uu ku toogto waa la heli waaye aha asagoo siaan ka caqli badan ka xoog badan ka maskax badan aha hadda marka horta waxaa la yaab leh Mm.
inuu hadda dalka kharibaa ma ahane ah, waxaa lagaan uu raadinhaya haye ruut marka hadda ugu dambaysay baan isleynaa am waa helaa ani weliga horta waa helaa maba islaynbe haye oo madaxweynuhu garab taagan oo dowladda garab taagan tahay aha dhulkuu galay aha hadda u malayna mahaya ruuto oo banaanka taagan oo wax kasta isku xiray laakiin eh, cusmaanow suma las dhihi karo eh, dabcan waxa baa qaldamay wixii qaldama hadda la saxayaa oo hagaagayaa shan jeer ma waxaa ka qaldanaa dabcan waa la- bini-aadam wax walba- wax baa qaldami kara hadda inay xalkeeda loo helaa laga yaaba wax hadda shir u qal- u qabsanayaan oo uga hadlayaan mustaqbalka fog ee siyaasadda warade shan jeer intaasoo ragga intaasoo dumara intaasoo qoyahan buu watay waxa ka khaldamay hadda ma sixi kara rayla Eh, laakiin waxaa laga yaaba waqtiyadaasi inay waqtiga gebagabada siyaasadda ay soo dhow inay qabanayeen kulamo aan habooneen ilaahay baa garanaya laakiin anu saan isleeyahay laakiin hadda ka waran haddii waqti hore ay bilaabaan eh, dabcan galaangalka siyaasadda sidoo kale eh, istaraatiijiga fog ee siyaasadda ee guulaha iyo qaabka weliba wax loo gamo
rayla hadduu hadda wax dalka wax taraya aha runtuu dalka waxa uu qabto inta waxaa ka qabto kanaatuus iyo ha dhaho haye laakiin hadda inu siyaasad isku xirxiro aha waxaa korsiga ilaahay ugu celi waa waxaas waxba dad ma tarayn dal ma tareen aad iyo aad marka hadda waxaan isleeyahay ruuto hadda meeshaas fadhiya korsigaas aha libaaxa waxaa weeye waxaa la yidhi geela markuu arko aha loo way kaasaa geel lagu didaa sax ruutaasoo banaankiisa wareegaya wax kasta isku xiray oo ninkaasoo huruu huruu garab taagan yahay laakiin eh, cusmaanow wax yar hadalka cusmaanow hadalka adayaa wadataa laakiin ruto waa kii siyaasadda xitaa labada kun sideed iyo tobankii waqti hore uu bilaabay marka hadda maxaa ugu diidantihin inuu raila oo asagana xilligan uu bilaabo ruutu wuu sabray ninka saaxiibkiisa wuu la shaqeeyey labada jeer uu soo dhisay een, maxaan ku idhahdaa markii dambena shacabka kenya qaabku u shaqeynay arkeen Ee, raila siyaasad lagu raacaba male hadda mida kale cid kuura siinaya male hadduu soo istaaga raila hadda waa lagu jabay waa lagu khasaaray Cus- een, sheekh cusmaan aad baad u mahadsan tahay shukran aad baa umasantahay shukran wacalaykum salaam wuu mahadsan yahay cusmaan sheekh oo fikirkiisa aragtidiisa dhegeystayaal keliyaman saaxiibada way mahadsan yihiin sidaa quruxda badan u dhegeysanaya oo la socdaan dhegeystayaal oo isku soo laaban doonaa iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan ay doonayaan barnaamijkan ay ka qayb qaata inkastoo laakiin aan weli helin in markaasi cid iga sheekeyso ama cid igaga taariikhayso een, ee, fallaarta ee, weli aan helin laakiin waa heli doonaa cusmaan uu ka mahadsan yahay si qurux badan fikirkiisa aragtidiisa uga dhiibtay si qurux badan maasha allah waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda star fm codka gobolka waqooyi gabagabadii barnaamijkan soo gaaray daqiiqadaha yaro kooban inoo soo hartay saaxiibadan qadka telefoonada siinaya laakiin marka hore aan soo qabto mid kamid a qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta airtel shirkada isgaarsiinta airtel dhegeystayaal haddii aad iminkan airtel isticmaalayso dabcan iminka waxyaalo fara badan bay shirkadda ku keentay kaga faa'iideysan kartaa dhegeystayaal airtel iminka waxay ku keentay adeegyada xawliga dheer ee 4G airtel hadda waxay sii xoojinaysaa adeegyada 4G aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega 4G wuxuu markaas ku siinaya adeega dhegeysa mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo dhegeys ma la socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karto aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka airtel dhegeysa adigoo qaraac xidig 334 gees mr tratry waa star 334 haddaad muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka maa mid markaasi kaa goy mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhiwaayo waayo ma baa mid markaas culeysa dhegeys maanta ku bir qadka telefoonka casriga airtel teglanta kugu dhow airtel soona qabsa labta airtel 4g qaraac xidig saddex saddex afar afar gees star 334 hash waxaaba intaasi ku dheer dhegeysa inaad markaasi wax ka- aad- wax badan markaas aad kaga faa'iideysan karta adeegyada airtel money oo si bilaash ah markaasi lacag aad ugu diri karto waxaana sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta airtel markaas wax soo iibsanayso waxaad ku iib- waxaad dabcan u bixin kartaa ama ku bixin kartaa adeegyada ade- adigoo adeegsanayo sim kaarkaaga airtel shirkada ay doonta baaba ahaatee internet airtel 4g wuxuu kaa caawinaysa inaad waxyaalo fara badan ka daawato sida inaad wax ka ba- xirfadaha markaas aad ka badato ama ka barato dhegeystayaal qofka ardayga ah mise jaamacadda ku jira mise ardayga ah ee waxbarashada dhegeystayaal ku jira waa in wax badan uu kaga faa'iideysan karo asagoo haysto telefoonka casriga ee dhegeystayaal kana faa'iideysan doono ama ka faa'iideysan kara shirkadda isgaarsiinta ee telefon g dhegeysta ku hormaa si wanaagsan aad uga faa'iideysan kartaa shirkadda isgaarsiinta ee telefon g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan eetel dhegeyste waxaa si ba- waxaa si wacan uga faa'iideysan kartaa ama qofka ka faa'iideysan karaa markuu leeyahay telefoonka casriga ah ee smartphone waxaa loo yaqaana dhegeystayaal inuu markaasi sidoo doono ugala jaan qaadi karo eh, dabcan dijitaalada ama sida facebooka youtubeka instagramka telegramka whatsappka waxaasoo dhan ayuu markaasi kuu sahlaya kuuna fududaynaya shirkadda ama kuu fududanaysa shirkadda isgaarsiinta ee telefon g waxaa fursad markaasi loo soo- loo siinaya dadka markaasi iminkan du- in badan dhibaatay hamuun ku qabeen shirkadda isgaarsiinta iminka wax badan inay kaga faa'iideysan karaan dhegeysta airtel star 44 hash star 334 hash xidig 334 gees ku biir qadka ama shirkadda isgaarsiinta airtel weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada iminkan fursad u siinaya si barnaamijka uga qayb qaataan fikirkooda aragtida uga dhiibtaan saaxiibka qadka telefoonka ku jira fursada siina walaal soo dhowo magacaaga hallo star f m hallo star f m soo dhowo walaal magacaaga
saaxib waa salad gurdoon salaadow soo dhowow
aad baan u dhowaa bo waa ku salaamay adiga dhegeystayaasha marka hore shukran
haddaan abaaro barnaamijka Mhm.
horta niyaho waa too early in maaragtay eh, laakiin waa loo baahan yahay in wixii soo kordha laga hadlo aad iyo sax
marka een, eh, mana ahan inaan qof u dardaar warin oo Mm.
laraa hebel waa guulaysaa iyo hebel ma guulays waa guuldaraysaa sax siyaasiguna waa un dhintahali siyaasad laga tanaasulo ilaa hadda lama haayo Mhm.
hadduu xitaa position ka tanaasulo waa inspor joogta inuu iska noqdo jecliya aad iyo aad sababtoo camal kaleba ma baranba sax marka inaan uh, duqa u dardaar warino maahan horta marka hore Mhm.
labo aniga waxaan isleeyahay kow iyo laba iyo saddex Eh, horta haddaan su-aashaada toos uga jawaabo Mm.
fallaarnimaan garanayn ma la helayo meesha la- loo rabo aad iyo aad
tareerinayna lagu qaataa inta badan tradition u badan oo dhaqan ah sax oo academic cilmi ah maaha oo Mhm.
sida ciidamada loogu tababaro kale Mhm.
inkastoo qaybta sahanka la baro oo markay dhuumaalaysa iyo inay xabad dhawaaqda ridaan la diidayo midiyo mariidle iyo bahashaasoo mariid la geliyey iyo waxaas waa arki jira oo commandoosta qayb ka mida lagu tababaro sax qaybta sahanka oo habeenkii inay socoto loogu talagalay laakiin inta badan waa tradition marka waa qofku inuu fallaariyahan yahay qof kasta la iskagama dhiibin haddaad ula jeedo marka een, siyaasadda niman garanayn meeshii la rabo ma geli karaahan u fahmaanay sax aad iyo aad
Een, abuu horta maseyga sida dad badan ka dhawaajiyeen dadka ra'yigooday leeyihiin aad mana xumayn runtii qofka hadday dhahaan qofkan wuu muddo dheer uu guuldaraysanayana ma ahan maarata waxeeba Een, maseyga horta muddo dheer uu soo- hadduu marka reform sameeyo oo xisbiga ka dhigo xisbi collective oo isku xiran ma fahan oo odagan eh, ninka la yidhaha masiyoka iyo dad saas oo kalea faceka hore keena isaguna uu gadaal dah gadaashiisa u fadhiisto anigu waxaan isleeyahay waa ka jiba gaari karaa laakiin hadduu asagu meeshuu kusoo noqdo dee haddaad eh, xisaab isku mida mar walba ku celcelido maxsuulku waa isla iyadii aad iyo aad
Een, eh, mana u dardar warinayo aniga laakiin aragti ahaan haddaan fiirsho hadduu sidaas uu yahay hadda uu ku socdo oo oo ka bilaabata kow guusha horta waxaa ka bilaabataa inuu ninkan oo oo oo- oo oo respect- respect gareeyo inuu dawlad jirta ixtiraamo oo maxkamadda barnaamijkeeda ixtiraamo Sax.
mageedahaad madaxweyne u noqoy adiga marka barnaamijka arrinta la rabo in dadku ka dhawaajiyaan arrintaas waay horta hadduuna dawladda hadda maanta jirta oo calamkiina aqoonsayen kenyaankan aqoonsayen doorteen isagana cod looga qaado siddoon milyan cod ku dhowna ou helay hadduu ku qanci la'ya oo maxkamadihii ku qanci la'ya oo guddiga doorashada ku qanci la'ya laakiin hadda Dee waxaa- anugu sala- ma marayn.
laak- laakiin salaada waxaa laga hadlaa waa qaab istaraatiijiyad hadda ay markaasi doonayaan inay hagaajiyaan f- eh, sameeyaan ilaa doorashada mustaqbal waqtigeeda laga gaarayo
kow dee waa in horta xisbiga afrikaanka inta badan aan ka arkay aniga waddan kasta tag waxa waaye waa qaab boqortooyo camal ay u samaysan yihiin afar saddex qofaa muuqata kan hadduu dhinto kanuu ku bedelaa kan haddii xilka laga qaada kanaa lagu bedelaa laakiin dadkaas xisbiga memberka ka aho codkuma leh waa inay dad soo istaagi karoo dhahaan musey naga fariiso waa ku ixtiraamaynaa inay jiraan waay haddaan la dhihi karin dee ma u malaynayo inuu abuusadaas ku guulaysanayo waana ku salaama shukran saaxib aad baad mahadsan tahay salaad wuu mahadsan yahay dhegeysanaan soo qabta mid kamid dhega qaybta barnaamijka dhegeys wana shirkadda isgaarsiinta ayaa waa dabcan safaricom iminkan dabcan haddii aad safaricom isticmaalaysa dhegeysaal dabcan waxaa loo hayaa dadka telefoonada aan haysanin dadka markaasi telefoonada eh, ku yaryihiin ama lacag aysan u haysanin inay ku iibsadaan telefoonada casriga ah. shirkadda isgaarsiinta safaricom iminka waxay ku haysaa inaad kaga faa'iidaysan karto fursadaha kala duwan ee shirkadda ay ku keento macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee 4G aad ku iibsan karto 20 iyo waliba safaricom waxay doonayaan inay macaamiishooda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxa la midka waxaad aad dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee new neo raybro waxaadna ku iibsan kartaa 20 fursadan ayaa keli waxaa kaga faa'iidaysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muusi telefoonka kenyaanka iyo qariinka bambi toosharaha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ee 2G 3G adeegan ayaa waxaa la dhaali bamudhowga mudhowga micnaheeda markaas tartiib tartiib tartiiba iskaga bixi doona dabcan oo laga doonay inuu qofku u adeegsado oo iskaga bixin karo yar yar wasaaradda dhegeysta markuu qofku u haysto adeegan telefoonka casriga internetka u isticmaali karo waxaa kaga faa'iidaysan karaan waxyaalo fara badan qofka inuu sidoo kale ka- ka barto xirfadaha cusub googolka ay wax kaga baari kaga baari kartaa oo waxaadna sidoo kale u adeegsan kartaa waxyaalo fara badan in badan kaa maqna adiga ama aad u heli kartaa dhegeystayaal in aad markaasi ku- aad kaga gudato xaaladahaada telefoonka waxaa sidoo kale u qabaa dhegeystayaal in qofka meelku magaalo kale uu ku sugan yahay in qareerada googolka mise google map waxa u taqaanaa dhegeystayaal wax kaga raadsan karo kaga fa- ka raadsan karo sawirro qurux badan ee telefoonka aad ka- aad ku qaadan kartaa uu leeyahay waxaa daba- dhegeystayaal dabcan macaamiisha laga doonaya in ay markaasi fiiriyeen inay u qalmaan telefoonkan casriga ee new neon raybro in kale fursadan eh, dabcan iyo in kale fursadda lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheeda tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga ma faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad markaasi helaysa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhowy safaricom markaad lacagta hesho waana in sida markaas u dhaqsiya badan aad ku aadaa kadib waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumarisa halabka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa qofka fursad u siinaysa in si tartiib uu iskaga bixiyo dhegeystayo waa qof waliba telefoon waliba cid waliba ay ka faa'iidi- ay ka faa'iidi karto ayna qaadan karto dhegeystiyo weliba dadka aan telefoonada lahayn tooshilaha niclaha wato ayaa la leeyahay dabcan iminka ka kaftoomi karaan si dunida ula jaan qaadaan oo ay telefoonada sida dunida isku rorogayso sida dunida u socotay iyo weliba waxaa markaas ka maqan oo dhegla-aanta ay ka yihiin dhegeysal inay markaas indhaha iyo dhegaha u kala furmaan haddii aad fursadan haysanin dabcan waxaa la doonayaa shakhsiyaadka inaad uga faaideyso ama adiga haysato waxaa lagaa doonayaa inaad shakhsiyaadka kale aad uga fai- uga faaideysid ama aad u sheegtid si ay uga- uga uga qayb qaataan una soo qaataan telefoon casri ah shirkada ugu talagashay dhegeyste haddaba qof cid waliba ha qaraacdo adigoo markaas geelaada arigaada lo-daada la joogo oo markaas baadiya iska jooga telefoon casri wadan kartaa dhegeystayaal qofka doonta saal doonta ula hadli kartaa video call aad kasoo wici kartaa yuusuf halkan iska fadhiya ayaad dhihi karaysaa yuusufow saaxiib oo weligaa kuma arge oo codkaadu kelima maqlaaye adeerow video inaan kaa arkan baan doonaya kadib waan kaa ogolaanayaa waana iga soo wacaysaa waan wada sheekaysanaya waan wada kaftamaynaa kadibna kaarkaadaan kuu gelinayaa oo maalinta kale aad kula sii hadli karo saaxiibada kale star five four four hash xidig shan afar afar afar gees saaxiibada waad mahadsantihiin saaxiibayaal mar waliba meel waliba joogtaan saaxiibada bal iminkan qaadka telefoonada aan sii anba qaado walaal soo dhowow
Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Waan ku salaamay oo sahare balmalay.
saaharow soo dhowow
Waan dhahay walaal.
haye
Horta waa fal- bahashan falaarta waxay u baahan tahay tababar.
haye
Falaarta waan aqoon horta ulaya waan ulaya waxaan ku arkay waa kaambas.
oo adiga aqoon baa u leedahay
Haa.
waxaad aa aragtay miyaa mise wax lagaaga sheekay
May ana arkaba.
aada aragtay Mhm.
laakiin een, takhasuskeeda ma leedahay
May.
ha sax haye soo dhowow marka ii wad
Horta horta isaga beri hore uhuru madaxweyne ku-xigeen wuxuu ahaa.
Ah,
Intaa isaga sii beri naarta tababar buu isaga intaa ku jira.
sax
Saa ilaan hadda ayaa loo baahan yahay inuu tababar.
ha asagan hadda dabcan boorka iska jefaa leedahay Mhm.
aad baa mahadsantahay saaro shukran waa tahay gabadhaasi mahadsantahay gabagabadii baan barnaamijkan soo gaaray iyadoo goorno barnaamijkan soo xiri doona hal qadka telefoonkan siina walaal soo dhow magacaaga
kan kan kan ay iska dhaq iska dhaaf le waa runtahay
halo halo waan ku maqlay xuseen oo soo dhow
salaamu calaykum xuseen wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
yuusuf baka saaxiib oo bal ii waran waa fiicanahay soo dhow saaka madoogaasha ka waran
walaal xagar jariir baan saaka ku sugnee Ah,
maxaa barwaaqe alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin roobna weli uma dhicin wax yar un ka- un gagaboj xagaay xagaay iyo waxaas moogi goormaa xalay mise saaka
ilaa saakadan waaga intu beriyo haye
hadda waan ku fiican alxamdulilah haddaan u guda galo Mhm.
warme oo buqanayso hadda waxaan in uu samaynaya horta waxba kama jiro haye
talaartaan kuu sheegi ii sheeg
maxaa waxay oo markan qurayda aan ahayn leed baan quray jirnay oo muluca iyo ee, bahalkan jiirka iyo madaxtaagti waxaasaan ku laan jirnay haye
anagu dugsi ku jirno quray yar yar ah leed gantaaleed ninba meel ka dayna maqas yaa
leed gantaaleed ninba meel ka day haye
waa leebka aan gorano marka aan ku laaynayno bahalaha jiirka wax aan ku dildilayno haye tababar baan ku samaynayna anaga naftanaas sax
wax waan baranay Mhm.
macalin wax ku bara haddii joogo oo haddaan saasaan kula gala ka waran Mm.
aniga waxaan ku leeyahay duqanaytu waa laga horeeyaa wax uu heli ma laho siyaasad kastaan ku bedel ase markuu bedel kan kalena wuu bedeli haye
haddii ee hadduu asagana bedelo si kalena uu bedelo meesha horta wax uu ka leeyahay inay jirin baan u arkaa haye
maantana hadduu soo istaago mar dambe cid horta xaggiisa fiirin ma laho haye
waan ku khasaarnanayo Mhm.
aniga ogmagta inaa inaa waxaan ahaa duqan intu wiilkiisa manahay
haye
meel buu igaga tegay laqmadahan ilaa waktigee waan iska dooranay iska daba socdiyay inaad wax laakiin tacamulso sooma- laakiin een, xusenow een, qofka ninka ragga inuu qusto ma ahan Eh, lig- laakiin quuska maxay ugu wadaan hase asaga hadduu halgamayo uu leeyahay qorshe bal ka duwan baan la imaanayna istaraatiijig sax ah oo aan ku duul aan ku duuli karno
waxaan oga hor imansanahay ha
haragow yaa kugu jiifaa ninkii lahaabaa igu jiifaa wa haye
mees hadduu kaa fadhiisto oo ay tiraa kaale ila qas Mhm.
galaas inaad kasoo qadbaana madaxaan kuu qabta sooma Mhm.
ilaa neeftu waa xaaso ma istaagi karo aad iyo aad
ninka nin istaagi oo kor aad u hunjin karta maho meel ugu socdana male haye
waan soo istaagay iyo Mhm.
waa la idhace Mhm.
maxkamad baan aaday laakiin hadda taas ma taalla xagu- hadda waxaa laleeyahay waan dhacay hawsha hadda ma taano waxaa leedahay qaabkeen ku bixi karnaa oo hadda eh, nidaam adag oo lugu leh oo xidado leh aan ku qaban karnaa aan kuna istaagi karnaa oo hadda aan bilaabi karnaa waa qorshe hadda socdo ilaa ilaa- ilaa laga gaara doorashada xigto jaraanjar hadda loo fuulayo
garaanjarti uu ninkan fuullaa weydiisay haye
garaanjar u banaan ma laha haye
maxaa yeelay garaanjarti asagoo shan iyo toban jir uu ku bilowday maantana wax uu ka haya aan jirin Mhm.
ma sideetan jir buu garaanjar ku fuuli ama Haye.
sagaashan jir
haye
maba gaaraan umalayn garaanjarka laba dhexduu kasoo dhici hadda maanta wuu soo dhici doonaa mar uu wax heli mar uu hadduu qorshe kasta hadduu la imaado aha
warkiisa uu isku hagaagayo aada iyo aad
horta ma jiro Aha.
luuqa badan ha iska daayo kenya hadduu madax uu ka noqonayo mar horaan wax ka dhigi lahayn meelna uma socdo waxna kama dhigi karno ilaahay jii abuurtaana sidan ugu talagalay in aan meel u soconin walaal meel lama gaadhsiin karo aad baa umahadsan tahay xuseenow shukran
Aa- adaa mudan ninkanito waa la iska dhaafurin idaacadaha nooga daaya egan wuu dhintahan wuuna khasaariyey suuraanaga dhan baa doogu meel ku khasaaray ilaa shan shan aad beri xuseen xuseenow aad baa umahadsantahay shukran ugaas xuseen faliir uu mahadsan yahay dhegeystayaal dhegeystayaasha qadka telefoon ku dambeeyay saaxiib fara badan aan arkaya qadka soo beegsana laakiin waqtiga owgiis ayaa leeyahay yuusuf ma sii wadi karta barnaamijka waa tahay waana qaadanaya amarkaasi dabcan bal iminkan aan soo qabtay mid kamid adeega qaybta barnaamijka shirkada isgaarsiinta safarcom ee mar waliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeega wanaagsan wana- waa adeeg wanaagsan oo markaasi macaamiisha ku farxi karaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay iibsan karaan telefoonka casriga ee ku heli karaan labaatan shilin maalin waliba qofka markuu tego halkaasi keliya laga doonayo ama laga doonayo maalintiiba inuu iska bixiyo isbuuc hadduu maalintii waayo isbuuc uu iska bixin karo bishii uu bixin karo dhegeystayaal safaricom waxay doonaysaa in macaamiisha ay ka faa'iideystaan fursadaha internetka sida waxbarashada waxaa la midka telefoonada markaasi quruxda badan loo keenay cid waliba inay markaasi la jahan qaado waxaa hadda dhegeystay aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin waliba fursadan waxaa ayaa keli waxaa kaga faa'iideysan kara dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muusi telefoonka kenyaanka u yaqaaneen kabambe ama tooshiraha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka ayaa two g three g adeegan ayaa waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo micnaheeda markaasuu yahay in tartiib tartiib qofka laga doonayo inuu iskaga bixiyo dhegeyste tusaale dhegeyste markaad haysato telefoon casri ah oo internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iideysan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas qofka inuu ka barto xirfadaha cusub googoleka ay wax kaga baari kartaa waxaana u adeegsan kara waxaa dabcan adigoo adeegsanaya eh, kaga faa'iideysan karaa shirkadda googolka tartanka dhegeystayaal iyo weliba baaritaanada shaqooyinka kala duwan ayaa internetka uga adeegsan karta telefoonka waxaa sidoo kale dadka isticmaali karaan qaraarida markuu qofkan magaalada uu ku cusban yahay shirkadda safaricom iminkan waxay kuleedahay ka faa'iideyso telefoonka in sawirro cusub oo qurux badan aad ku qaadato waxaa markaas arkaysa dad fara badan oo kaga faa'iideysteen sidoo kale waxaa arkaysaa gabdho fara badan oo iminka ka barteen qayb cilaan saarka qaybta markaas cuna karinta qaybta qurux- isqurxinta dumarka waxaasoo intaa dheer waxaa kuusii dara waqtiyada iskuullada xiran yihiin- furan yihiin ee- ama sidoo kale ardayda jaamacadaha kolejyada in markaas ay ka baran karaan ama ay ka faa'i- ay ka heli karaan fursadaha dhanka waxbarashada qaabka online-ka ah macaamiisha waxaa laga doonaya inay fiiriyaan in u qalmaan telefoonka casriga ee new new raybro in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo waxay markaasi micnaheedu tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iideysan doontid wejiga hore fursadaha lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qarax xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulu lipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacag hesho waa in si markaas u dhaqsiyaha badan aad qofku ku hadaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad qofka u siinaysa in si tartiib ah uu iskaga bixiyo ilaa waqti sanad wax ku dhow oo qofka markaas iskaga raaxaysanayo telefoonka laakiin maalintaasi labaatankii shil loogu talagalay qofka inuu iska bix- iska bixinayo haddii maalintii uu waayana isbuucaas uu iska bixin doono markuu isku arooriyo haddii isbuuca markaasuu bixin waayana bishii ayuu doonaya qofka inuu iska bixiyo wuu bixin karaa haddii aadan fursada u haynin inaad wax hesho waxaa micnaheeda tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaray dadka aan haysanin telefoonka casriga dhegeystayaal si maanta aad u gaarto dhegeystayaal ama u qaraacdo waxaa leeyahay uh, ogow maanta inuugu ogolyahay adigoo qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibada ka qayb qaata uga mahadcelinayaas meelal bay joogaan kuwana la socda kuwana dabcan dhegeysanaya kuwa ka qayb qaata kuwa aan ka qayb qaatan kuwa hadda soo beegsanayo kuwa u suurtagelinaysa kuwa ciriiriga biisiga dareemay saaxiibadaasi dhammaan waan ka raaligelina inkastoo saaxiibo fara badan ee khayadka doonaya inay ka qayb qaataan laakiin hadda waqtigan aan u saamixaynin saaxiibayaal halkaas aan barnaamijka kusoo admeeraya waana- waana ku mahadsantihiin daa saaxiibadii ka kaybdhit- ka qayb- ka qayb qaatay fikirkooda arrintoodan markaasi ka dhiibtay ugu horeeyey maxamuud daahir dhaqane dhankaas masalaani cabdiqaadir mandheera sahare nairobi cali geedi karibuuna iyo sidoo kale abubakar mandheera cabdulaahi gaarisa fa- eh, dabcan faarax eh, sanguuri dhankaas iyo eh, maxamed cabdulaahi barquuqe xuseen jiis meeru eh, xareed kamuude calim axmed daanyeere mahad faafi cusmaan sheekh ifo salaad gurdoon kakuma sahara balambala xuseen faliir xagar jareer saaxiibadaasi ee ka qayb qaatay barnaamijka nooga mahadcelinaya shukran shukran shukran ayaan leeyahay meelwalbaa joogtaan maalinta berito ayaa ballan inoo- inoo ah dhegeystayaal ee xaaladaha dhegeystayaal ee arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada inta ka hore waxay naga tegaya sidaasi nabadgelyo marnaa iska bedeli mawjada si wararkii barnaamijyada salku dhafin dhegeystayaal dhammaantiin barqa wanaagsan saaxiibayaal